الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحمده سبحانه وأشكره حمدا كثيرا طيبا مباركا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mar kale ayaan isugu soo laabannay mu'tamarkeennii afar iyo tobanaad maalintiisii labaad muxaadaradiisii lixaad muxaadarada ciwaankeedu waxa uu maanta noqon doonaa nafta bini aadamku xaggee bay ka bilaabataa xaggeesha ku dhammaataa way laamo badan tahay way macno dheer tahay iyadoo qaybaheeda kala duwan hadduu eebbe idmo waxaa diyaar u ah in uu naga dherjiyo muxaadaradaasi sheekhana alfaadil sheekh maxamed rashaad marka isaga ayaan ku soo dhoweynayaa waxaan leeyahay falyatafadal mashkuuran
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره فاتقوا الله تعالى فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين بعد هذا موضوع maanta aan geli doono qaarkii waxa weeyaan bani aadamkani xaggee ka bilowda xaggeesu ku dhammaada maxaa yeelay bani aadamka bilowgiisa iyo dhammaadkiisa qolaba fikray ka haysataa gaaladu fikray ka haystaan ama dadka aan muslimka ahayn oo kala gedisan fi'aadkooda muslimkuna fikrad bay ka haystaan ilaahay subxaana wa tacaala uu u sheegay rasuulkiisuna u sheegay insaankan bani aadamkaahi wuxuu ka kooban yahay oogada ama jirka waxa la yidhaahdo iyo nafta ayuu ka kooban yahay alruuxu waljasad lama inkiri karo marka mid walbaaba muhimmad bay leedahay ma kala maarmi karaan marka bani aadamkan saaad ogsoontaha bilowgiisa dabcan aadama u saldhiga nabiyullaahi aadam calayhi asalaam abuurkiisii waanu imaan doonaa insha allahu tacaala waxa aan rabaa marka insaankaas oo ku nool hooyadiisa uurkeeda ama raximkeeda ku noolaa sagaal bilood wuxuu ku soo noolaa isagoon neefsan karinin keligiis isagoon neefsan karinin ilaa hooyada dhinaceeda moogiya isagoon neefsan karin sagaal bilood ayuu ku soo noolaadaa raximkaa taasina waxay ka mid tahay qudrada ilaahay subxaana wa tacaala cajaa'ibteeday ka mid tahay uu khalqigiisa isagu ku abuuray markaa kadib aa hooyadi dhashaa waxaa lagu magacaabaa markay dhasho hooyadiisa nufasaa ama nifaas tii nifaaska wadatay naftaas marka ilaahay uu abuuray manfuuska ama mawluudka markuu bannaanka yimaado ka dambow ayuu iskiisa u neefsadaa isagoon sagaal bilood neefsan karinin ilaa can dariiqi alum hooyada dhinaceeda mogya isagoon neefsan karinin subxaana allahi alcadiim saasuu nabigeenna u yidhi xadiis saxiixa ma min nafsin manfuusatin ila waqad kataba allahu makaanaha min aljannati waannaar naf la abuuray ma jirto ilaa ilaahay wuxuu qoray makaankeeda jannada iyo naarta ayuu uga qoray wa ilaa waqad kutibat shaqiyatan aw saciida wuxuuna ilaahay qoray subxaana wa tacaala inay ahaato ama mid shaqi ahoo naartii aaday ama mid saciid ahoo jannadii aaday xadiidka imaam muslim ayaa wariyey insaankaas markuu dhasho ka dambe wuxuu awood u leeyahay inuu iskiisa u neebsado sidaasaana loogu magacaabay nafta naf loogu magacaabay maxaa yeelay waxay dhalisaa neefsiga ayay dhalisaa saasaa nafta naf loogu magacaabay waayo neefsiga bani aadamka oo neefsanayo ayay iyadu dhalisaa isagay la xiriirtaa jirkay la xiriirtaa jirkuna ma shaqayn karo ilaa neefsigaa moogiy macaanidaa faraha badan leh oo ay leedahay naftu ama tacaariifta aan u imaan doonno kulligeed waxaa laga soo qaatay kelimadda la yidhaahdo nafs ayaa laga soo qaada naf marka naftaasi hadda waxaynu u jeednaa nafta xayawaanka uma jeedno nafta bani aadamka ayaan u jeednaa ee midda geedaha iyo xoolaha iyo hadda ka hadli maayo ilaahay subxaana wa tacaala marka waa guud yeelo naftaa marka laga hadlayo dakar wax dhadig iyo wax lab intaba way leedahay ha weynaato ha yaraato naf buu qur-aanka ku fasiray saasuu ilaahay wuxuu ku leeyahay man qatala nafsan bigayri nafsin fakaanama qatala annaasa jamiica waman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiican suurat almaa'ida aayadda soddon iyo laba ilaahay sidaasuu ku leeyahy subxaana wa tacaala qofkii naf dilaahi isagoon dembi la-aan iyadoon wax dembiya gelin oo naf kale aan dilinin ama fasaad ardada dhexdeeda ay fasahaadinaysaa fasaadkaas waa fara badan yaha runtii waxaa soo gelaya buqaadii baa soo gelaysa oo dadkii jidgooyada iyo qutaacu tiriqii iyo isbaarooyinkii iyo balaayadii iyo wixii dhigtoo dhanaa soo gala fasaad fi lard wixii wax qarribooo dhan ee wax fasahaadiya ingiriiska waxay yidhaahdaan kelmaddan ingiriiska yani ingiriis ahaana loo isticmaalaa fasaad luqadda dictionaryga markaad fiirido waxay iyagu yidhahdaan fasaad bay iska yidhaahdaan markaan weydiinayr maxaa loogu daran waxay yidhaahdeen macnaha ay xambaarsan tahay wadato luqadiga marka la fiirsho carabiga ah waxaan ayada ahaynoo koobi karaa ma jiraan bay yidhahdeen saasay u soo gashay ingiliishka fasaad bay yidhahdeen fasaad iyo iska yidhahdeen ingiliishka naftigooda waxyaalaha ay ka qaateen bay ka mid tahay luqada kaleeto ama luqooyinka kaleeto ajnabiga ka ah luqada ingiliishka nafas haddii la yidhaahdo oo la kor dhigo siinka faada la reebino naf aan la dhehina nafas la yidhaahdo macnaheedu wuxuu noqonayaa weynida iyo kibirka isla weynida iyo kibirka ayuu noqonayaa waxaan dhigahay weynida kibarka iyo cadamada labadaasuu noqonaya haddii la reebo la yidhaahdo nafs haddii la yidhaahdana qofka cizadiisa iyo himmadiisa ayaa loogu dhaqmaa had iyo jeeraale himmada qofka uu leeyahay uu doonaya inuu wax gaaro oo wax samaysto uu had iyo jeeraale u dhisan yahay u taagan yahay yaa loogu dhaqmaa waxaa kaleetoo lagu carifaa nafsi marka la yidhaahdo shayga oo wada jira dhammaantiis iyo jawharkiisa oo idil oon la kala qaadqaadin ayaa lagu cabbiraa saasaana qofkaoo dhan gebigiisa naf looga cabbiraa qofkaoo dhan kulligiis naf ayaa laga cabbiraa waayo shaygii oo dhan oo wada kooban ayay waa ay kulminaysaa sidaasaa luqada carabiga waxaa loo yidhaahdaa anta fii nafasin min amrik anta fii nafasin min amrika ay fii sicatin yacni waxaad ku sugan tahay yacni ciriiri kuma sugnid marka aad wax samaynayso waxaa kaleetoo la yidhaahdaa nafasa allaahu canhu kurbatah ilaahay wuxuu xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuu ka fayday qofkii kurbadii ay nafasa marka leeyahay farajaha weye marka wuu waasiciyey ayay keenaysaa saasuu qofku ku ducaystaa wuxuu yidhaahdaa allaahuma nafis cannii ilaahu iga fayd oo iga fududee culayskay dhibka ay haysta markuu qofku ciriiriga gaalo ay farrij cannii ilaahu iga iga fuji dhibka ay haysto oo sica ii bixiyo ciriiriga ay haysta iga qaad hadduu buko ciriiri buu ku jiraa hadduu faqiir iyo ciriiri buu ku jiraa hadduu cabsado ciriiri buu ku jiraa marka qofkaas cabsida iyo faqriga iyo cudurka iyo kulli haystahay ciriiri buu ku jiraa marka ilaahay buu weydiistaa ee, nafaska weydiistaa masixada oo weydiistaa hadii jeer ale saasuu xadiidkii rasuulku wuxuu ahaa man sarahu an yunajiyahu allahu min kurabi yowma alqiyaama qofkii uu farax gelinaya inuu ilaahay ka faydo kurbooyinka qiyaama inuu ilaahay ka faydo kurbo ka mida ruuxii rajaynayaahi falyunafis can mucsirin aw yadac canhu qof mucsira ha ka fududeeyo culayska haystoo deyn lagu leeyay maalan qof buu deyn ku leeyay qofka xooma haysto inuu hadi jaraalo ku dhego uu ku xanuujiyo uu ku dhibo yidhaha isii waxaygii isii waxaygii waxaa uga roon inuu yidhahdo waxbaan kaa dhaafay intaasan kaa dhaafay intaad bixin karta bixi ama waan kuu kaadiyey intii ilaahay faraj kale kaaga furayo yacni waa ka mid tahay qofkaasi relief aad siidee ogow haddaba arrintaa yacni qofaa maalan ah, xoola igu leh hadduu qofkii yidhaahdo oo hadi jeer ugu dhegan yahay kalarka oo uu yidhaahdo isii waxaygi asaadan haynin waad gubanaysaa waad xanuunsanaysaa ciriiri baad ku jirtaa laakiin markuu ku yidhaahdo war w- waa badan tahay laakiin nus iska bixi ama xoogaa iska bixi ama iska dhaafo waktigii ilaahay kuu fududeeyo walaal iska keen hadduu yidhaahdo wuxuu ku siiyey waxaad mooddaa wax siin weyn weeye oo aad u ballaaran oo ciriirigii wuu kaa saaro nafas buu ku geliyey iyo sica ayuu ku geliyey qof aan taa ogeyn markaasi ma jiro oo annaga naga mid ah nafuus haddii la yidhaahdo nuunka la kordhigo nafuus la yidhaahdo waxay tusinaysaa qofka xaasidka ishiisa iyo tusidaaho cayuunun caynun xaasida yaa loogu dhumaa nafuuska la yidhaahdo qofka qofka wax ku xasda oo amaalka ka xasda oo inay musiiba ku dhacda jecel waxaa la yidhahda nafuus baa la yidhahdaa marka waa caynun xaasid sida loo yidhaahdo saasaa qofka waxaa la yidhahdaa asaabat fulanan nafsun hebel waxaa ku dhacday il baa ku dhacday oo kala waa la yidhaahdaa ay caynun xaasida il xaasid baa xasad baa ku dhacday oo kala waxaa marka ugu dambaystii soo baxaysa oo luq ahaanta loogu dhaqmaa marka laleeyahay qofkii waa dhintay oo kaleeto kharajat nafsu fulaan ama fulaana way baxday naftii qofkaasi dhadiga ama ragga aha way baxday ayaa la yidhaahdaa ay kharajat su ruuxuhu ruuxdiisi way baxday marka halkaa naftii waxay keentay in la yidhaahdo ruux lagu tilmaamo ilaahayna sidaasuu subxaanahu wa tacaala ugu tilmaamay qur-aankii uu yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha allahu yatawafa alanfus ilaahay baa nafafyaalka oofsada xiina mowtiha markay dhimanayso inkastoo mowtkaasi uu yahay darajaad naftigiisa ee, qur-aanka ilaahay wuxuu ku leeyahay kullu nafsin bima kasabat rahiina naf kastaaba waa hadda qofkii oo dhan oo loo jeedaahi waxay u xabisan tahay maalinta qiyaama wixii ay kasbatay ayuunba xa- xabisan tahay hadduu khayr ahaa iyo hadduu shar ahaaba naftaasi waxay u xabisan tahay mowqifka ugu xabisan tahay wixii ay iyadu kasbatay oo shaqaysatay waxa aan kasbannaahi aad iyo aad bay u dhib badan yihiin ilaahay naga cafiyo subxaanahu wa tacaala saasuu nafta markaa markay shallaynaysana qofkiibaa shallayn lama yidhaahdee naftiibaa shallaayaysaa la yidhaahdaa laakiin kunhiga qofkii o dhan baa loo wada jeedaa saasuuna qur-aanka ku leeyahay an taquula nafsun yaa xasrata calaa maa faradtu fii janbi illaahi an taquula nafsun yaa xasrataa calaa maa faradtu fii janbi illaahi inay nafi tiraahdo shallaytadaydee gaboodfadkii aan gabood falay dhinaca ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala walaqad khalaqna alinsaana wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsuhu buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala insaankan annaga abuurnay waana aan ognahay waxa ay naftiisu u qurxinayso hadi jeeraa leh oo aad baan ula soconnaa naftaas macaanidaas faraha badan la iyadoo leh haddanana luqawiyan nafta marka la tacriifinayo waxay leedahay macaani kala gedisan oo aad iyo aad u ballaaran ayay leedahay nafsu naftu dabcan mawduucayga doctooraada ayaa ahaa laga yaaba marka wax badan inaan kaaga kordhiyo waa dhici kartaa dhinacaas marka marka la leeyahay naf marka la leeyahay maa macna nafsi haddii la yidhaha la idlaaqo waxay noqon kartaa in la yidhaahdo ruuxda ayaa naf la yidhaahdaa marka su-aalaad timaado waxa weeyaan daa'iman ee, maxaa u dhexeeya waxa la yidhaahdo naf iyo xayaah iyo ruux maxaa u dhexeeya naf iyo xayaah iyo ruux maxaa u dhexeeya marka sidaasoo kaleeto ayay leedahay oo laga yaabaa inay noqoto hal shay oo macaani badan leh ama ashyaa kala gedisan ee macaani kala gedisan faa'iideynaysa sida kitaabkiisa axyaa culuumuddiin juزء الرaaبica ugu soo qaaday sheekh maxamed الغazali musamayaadkaasoo dhan marka ay ka hadlayeen oo dadku ay ka fekerayeen ma aha waktigan hadda xaadirkaha la joogo ee khazali saad ogsoontihiin shan boqol iyo shantii islaamiga waktiga kalendarka islaamiga ayuu dhintay marka waxaa la yidhahdaa dadka qaar waxuu yaqaan naf marka laga hadlayo ruuxda naftigeeda oo qofka oo wato ayaa loo yaqaanaa dabcan ruuxdu ma dhimato laakiin naftu way dhimataa qur-aanka meeluu ku leeyahay ruuxdu waa dhimataa ma jirto laakiin naftu waa dhimataa qur-aanku waa leeyahay kullu nafsin daa'iqat lmowt buu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala laakiin ruuxda mowdka dhadhamida meeluu qur'aanka ku leeyahay ma jirto wayas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila sida suuradda suurat alisraa ilaahay ugu caddaynay subxaanahu wa tacaala in lam takuni daakira boqol iyo siddeetan iyo shan taqriiban aayadda naf waxaa kaleetoo la yidhaahdaa caqliga naftiis waxa wax lagu kala sooco oo qofka wax ku kala garto waayo qaar baa yidhaahda qofku maxaguu yahay oo naftiisu ku xayiran tahay marka caqliga naftigiisa iyo idraagga iyo tamyiizka waxaa la yidhahdaa naf ayaa la yidhaahdaa waxaa kaleetoo la yidhaahdaa nafta naftigeeda midda xayaatadu ay ku taagan tahay ama ay ay ku socoto oo qofkan xayaatadiisoo dhan xambaarsan oo sida iyada naftigeeda luqawiyiinta qaarkood waxay yidhaahdaan nafta iyo ruuxdu waa isku mid laakiin waxay leedahay sifaad kala gedisan waanu imaan doonaa insha allah waa mutakaayiraan laba shay oo kala gedisan naftu waxa weeyaan caqliga ayay saldhig u tahay iyo tamyiizka iyo kala sooca iyo garaadka ayay u tahay ruuxduna waxay tahay saldhigga nolosha iyo xayaatada iyo dhaqdhaqaaqa iyo jirka iyo waxaasoo dhan ayay u tahay waxaa loogu magacaabay arruuxa ruuxan ayaa lagu magacaabay maxaa yeelay ruuxdaas la-aanteeda jirku ma fulin karo asaga naftigiisa waxyaalihii uu rabay inuu fuliy ma fulin karo sida uu ku soo qaaday aljawhari fi asixaax iyo lisaan alcarab tacaariif lisaan alcarab isilaaxa marka falaasifada ama cinda alakhlaaqiyiin ay yidhaahdaan sida uu jorjani leeyahay waa shay aan la taabo karinin naftu shay aan la taabo karinin sida steamka oo kaleeto ama bukhaarka oo kaleeto ama qiiqa oo kaleeto waxaan la taabo karinin qofka oona qaba karinin latiifahoo fudud meel loogu hagaaga aadan garanayn adigu xambaarsan xoogga iyo quwada qofka xambaarsan xisiga dareenka qofka uu leeyahay dhaqdhaqaaqa qofka uu dhaqdhaqaaqayo doonitaanka waxa uu doonayo naftigeeda intaasoo dhan ayuu ka kooban yahay ayuu iskugu soo arooriyey jorjani fi kitaabihi atacaariif manaawi oo ka hadlaya isaguna arrintaa naftigeeda culamaa lmuslim marka la fiirso wuxuu leeyahay waa light ama nuur qofka jirkiisa ku dhex jira iftiin ku dhex jira sida lightka oo kaleeto ku dhex jira weeye wuxuuna go-aa buu leeyahay lightkaasi ama ka go-a qofka markii mowdka uu ku dhaco jirka bannaankiisa iyo gudihiisa labadaba yacni qofku marna wuxuu qabaa jirkiisa bannaanka iyo gudaha labadaba iftiin buuxow qabaa waa markuu qofku soo jeedo sidaanoo kale yahay yacni gudihiisa hoosena waa buuxaa waa soo jeedaa bannaankiisana waa soo jeedaa qof kasta wou la raacti garaynayaa wou la dhaqmayaa wou la communicate garaynayaa marka qofkaasi waa marka uu buuxo lightkiisoo dhan ama nuurkiisoo dhan oo wada shaqaynayo jirkiisao dhan oo ful yaha weeyaan haaf markuu yahay oo qofka uu hurdayo bannaankiisa wuu ka go-an yaho qofkii waxaa dhacaya bannaankiisa ma ka warhayo laakiin gudihiisa weli xiriir buu la leeyahy markay labadaba ka go'do oo jirka iyo bannaanka labadaba gudaha iyo bannaanka labadaba ay ka go'dana markuu qofku dhinto weeyaan markuu qofku uu dhinto oo ay kala infisaal sameeyaan sidii markii horeetaba ay iskugu yimaadeen jirka iyo ru'ya iyo naftu ay iskugu yimaadeen markii horete waanu imaan doonaa insha allahu tacala taala naftigeeda sidaasuu maanta ma arkaysaa uu ku soo qoray oo xadiidkii maanta wuxuuna xasuusinayaa mustafa sala allahu alayhi wasalam xadiidkaasuu xudayfat alyamani oo wariyey radia allahu canhu wa huwa yaquulu كان إذا آوى إلى فراشه صلى الله عليه وسلم قال باسمك أموت وأحيا markuu nabigu gogashiisa ou tago rabo inuu seexdo wuxuu odhan jiray ilaahu magacaaga ayaan ku dhimanayaa magacaaga ayaan ku noolaanayaa saasuu odhan jiray bismika axyaa wa amuut amuutu wa axyaa hadduu ka soo tooso hurdadana marka yacni markuu gogosha gelayo firaashkiisa uu gelayo fiir nabiga calayhi salaatu wasalaam waa sida uuna barayo qofku inuu ku noolaado daa'iman bayna alxayaati waalmowt inuu daa'iman ku nool yahay waa lagama maarmaan weeyaan markuu hurdada ka soo tooso nabigu ilaa gacantiisa isaga ruuxdiisu kuma jirtee yuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nnushuur ilaahay baa mahad iska leh na nooleeyey markuuna dilay ka dambow ilaa dhima hurdadu waa dhimasho yar weeyaane asaga ayayna maanta markay soo bixinta dambeeto ay u ahaatay iyo bacsiga dambe kitaabkiisii la yidhaahdo altawqiifu calaa muhimaati tacaariif lilmanaawi ayuu sidaa ku soo qoray oo tacriiftaas ayadaa ku soo qoray ilaahayna qur-aankiisaasuu ku yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha marka aayaddaa fii suurati zumar ayuu soo arooriyey waxaan rabaa marka inaan u imaado naftaa insaaniga ah ee dhawaaqaysa ee wax kala soocaysa oo qofka uu uga duwan yahay ilaa caqliga iyo ayuu uga duwan yahay iyo tamyiizka ayuu uga duwan yahay xayawaanaadka kaleto bani aadamku markaad sii fiirisid khasaa'is nufuus oo dhan yay nafta bani aadamku kulmasataa khasaa'is nufuus markaan leeyahay khasaa'ista ay leeyihiin geeduhu waa nool yihin saad ogsoontaha geedku waa nool yihi qolada botomiga barataa way way yaqaaniin ama nabaadka qolada la yidhaha ama botomiga waxaad tirahdidba qolada barataa way yaqaaniin geedka wuu nool yahay ruud buu leeyahay biyow qaataa nafaquu u baahan yahay hawuu u baahan yahay qoraxbuu u baahan yahay wax walbo dhan buu u baahan yahay xayawaankuna waa nool yihiin marka bani aadamkana waa nool yahay soo ma arkaysa haddaba marka khasaa'isu nufuus alukhraa oo dhan ayay nafta bani aadamku ay haysataa maxaa ka mid a maalan xayaatada bani geeduhu waxa ay ku xidhan tahay inuu qade inuu qadeeyo geedku waa qadeeyaa wuxuu u baahan yahay biyo wuxuu u baahan yahay minerals wuxuu u baahan yahay hawo wuxuu u baahan yahay nafaqaad buu u baahan yahay wuu qadeeyaa geedka wuxuu kaleetoo soo saaraa markuu qadeeyo waa koraaho geedki waa dheeraanaya waan u jeednaa dhammaantaya waa koraya oo kobcaya wuxuu kaleetoo samaynaya waxa la yidhaha tawliid waxbuu dhaliyaa hadi jeeraa leh ama miro ha dhalo daaqaad ha dhalo waxyaalo fara badan ha dhalo quwo ha dhalo wax badan buu soo saaraa intaba nafta bani aadamka way leedahay marka waa qadaydaa nafta bani aadamka waana koraa bani aadamka waana dhalaayo maanta markaysa wuxuu dhaliyaa daaqa u dhaliyaa ama dhal ha dhalo ama xoog kaleeta ha dhaliya xayawaanku waxay leeyihiin geedaha sii dheer yihiin hadaaga waa leeyihiin koritaankana way leeyihiin tawliidkana oo wax dhalidaana way leeyihiin laakiin dareen bay sii dheer yihiin geedaha inkastoo geedaha naftoodu dareen ay leeyihiin qaarkood laakiin dareen bay sii dheer yihiinoo idraaga iyo ixsaaskan ay wax dareemayaan khatarka markay dareemaan ay dhagaha taagayaan ay istaagayaan ay cararayaan markay bahalka arkaan iyo wolfiga iyo markay arkaan ay cararayaan waxay dheer yihiin geedaha way ka duwanyihin way dheer yihiin nafta bani aadamku intaas taa afaraad way sii leedahay iyadana oo xis la yidhahdo xiska la yidhaahdo waxay sii dheer tahay xoolaha marka waxa la yidhaahdo caqliga iyo tamyiizka iyo fikirka iyo idraagga ayay sii dheer yihiin iyo bayaanka intaba ayay sii dheer yihiin oo wuxuu doonayo qofka uu cabirayo oo uu sheegayo hadi jeraale walow haddaanu awood u lahayn oo carabka ka cabiro sida qofka dhegahla wuxuu awood u leeyahay inuu ama qoraal ku cabiro ama sayniska kaleeto oo ku cabiro ayuu awood u leeyahay oo xoolaha ka duwan nafta bani aadamka marka waxay u baahan tahay in la qaybiyo maxaa yeele nafta bani aadamku isku wada mid maaha horaan unariyo bani aadamku xaggee ka bilowda xaggees ku dhammaada yacni muslimkuna aragti bay ka leeyihiin gaalkuna aragti buu ka leeyahay oo gaalku wuxuu haystaa badankoodu in yar moogiy bani aadamku isaw u dhinto inuu ku tago daadseed inuu yahay saasay u gubaan qaarkood oo crimination ugu sameeyaan qaarkood wuxuu ku leey bis waa dhintay waa finish weeye ma rumaysna waxa la yidhaahdo cadaabulqabri ma rumaysna naciimulqabrina ma rumaysna bacsi dambeeto iyo maanta ma arkaysaa soo bixin dambeeto resurrection ma rumaysna ma rumaysna xisaab ma rumaysna janno ma rumaysna naarna ma rumaysna haluma jarra intaasay ku egyihiin amaa qofka muslimkaahi asagu wuu ogyahay qofkan bani aadamkaahi inuu soo maray intaana uu soo maro aadam soo maro qur-aanka uu noo sheegayo oon gadaal insha alla uga imaan doono markaan jirka ka hadlayo iyo noloshiisan iminka uu noolyu dhimanayo iyo xayaatadan uu jooga iminka iyo qubuurka uu aadayo qubuurkan uu aadayo inay janno iyo naar qabrigii ka mid tahay inuu muddada uu joogi doono ay ilaahay u xisaabantahay subxaanahu wa tacaala in la transformation ayaa la yidhaha transformation marka qofkaasi transforming ayuu ku dhacay yani waa isbedelay yani sidaasuu nabigu qulayb ula hadlay markii gaaladii lagu guray b- ee reer quraysh qulayb oo uu yidhi cumar yaa rasuulalahi miyaad la hadlaysaa wax maqlayaan markaasuu yidhi kama maqli ogid laakiin ma kuu jawaabi karaan maxaa yeele caalam kaloon annaga ahayn ayay ku jiraan maanta egto marka transformation ayuu galo qofkii saasuu markaa xuquuq badan nabigu ugu qiray calayhi salaatu wasalaam oo lafta bani aadamka jabinteeda isagoo nool iyo isagoo dhin qofku mayid in la jabsho waa isku mid saasuu nabigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waan u imaan doonaa haddii aa la yidhaahdo naftan bani aadamka marka waxaan u baahnaa inaan u qaybinno siduu qur-aanka u qaybiyey saddex qaybood marka haddaan taa la fahmininna diinta aan ka hadlayno iyo waxyaalaha aan ka hadlayno iyo risaalada soo bixitaankeeda iyo bacsigeeda iyo nolosheeda oo idil midna ma fahmayna runtii walidaalika mawduuc yar baan rabay oo taqdiyadan ruuxdan ka mida iyo naftan inaan iyadana ka hadlo haddii alayra laakiin waqtigeeda ayaan la sugi doonaa insha allahu tacaala naftan bani aadamka marka waxaa loo qaybiyaa siduu qur-aanka u qaybiyey saddex qaybood ayuu u qaybiyey qur-aanka kowda ugu horreysa wuxuu u qaybiyey naf la yidhaahdo naftii xumidda faridda badnayd naftii xumaan faridda badnayd ama alammaaratu bisuu siduu qur-aan ku tilmaamay wamaa ubari'u nafsii ina nafsa laamaaratun bisuu ila maa raxima rabbii markuu ilaahay ka hadlayay subxaanahu watacaala imra'atu alcasiiz fii suurati yuusuf iyo inay noqoto annafsi allawaama oo laa uqsimu biyawmi alqiyaamati walaa uqsimu binnafsi allawaama iyo inay noqoto annafsu almutma'inna nafta xasiloon oo degan nafta saaxiibkeeda dagaasha nafta xumaanta farta qofka bani aadamkaa iyo nafta xasiloonida had iyo jeer aale xasiloon oo degan ayada yaa ayatuha annafsu almutma'inatu irjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii calaa hada alasaas ayaan marka markaa horeeto aan ku salayn doonaa nafta bani aadamka sidaasuu ku imaan doonaa transformationka aan ka hadlayo iyo marxaladda dambe oon ka hadli doono bani aadamkan xaggee ku dhammaadaa ay markaasaan usoo noqon doonaa insha allah ma macna nafta la ammaaratu bisuu maxay tahay naftan xumaan faridda badan hadi jeeraale dabcigeeda bani aadamkan isku mid maaha labada isku hooyada dhasho isku mid maaha soomaalida hataa waa kuma waxay yidhahdeen uur hooyo maanyo waayay yidhahdeen wax kastaa ka soo baxa uur hooyo maanyo wey bad wey wixii rabaa ka soo baxa marka yacni labadan qof oo isla dhasho isku aabiyo hooyada oon isku dabciga ahayn oon isku dhaqanka ahayn oon isku tasarufka ahayn waa sidee xaalkooda naftaas marka waxa weeye la yidhaahdo nafta xumaan faridda badan le hadi jeeraa leh kuma koobno qof gaara kuma koobna laakiin qofna waxay leedahay cawn iyo maanta markaysa wax uga kaalmeeya qofna wax u kaalmeeya ma laha daa'iman dabiicadeeda badaniga ama jirkeeda markii loo soo noqdo dabiicada naftu ay leedahay markii la fiiriyo waxay daa'iman qofkii ay fa- hi- waa qofka waxay fartaa inuu raaxaysto daa'iman inuu wax helo oo raaxaysto oo maanta ma arkaysaa ladaad uu ku jiro iyo shahawaadkiisa iyo xisiga iyo waxyaalahaas oo dhan iyo hawadiisa inuu iska raaco iyo wax alla wuxuu doono inuu iska sameeyo iyo wax- midda fartaa la yidhaahda jeraale yacni daa'iman dabiicadeeda waxay tahay markii loo noqdo inay qofkaan farto daa'iman inuu iska maanta ma arkaysa iska shabkaxsado un shabkaxsi baa la yidhahdaa wax qabanaa jirinin yani shahawaadkeedaas ay dareensan tahay iyadu wax alla wuxuu rabo inuu ka hadlo waxyaalihii uu ah, freud ka hadli jiray oo sigmund sigmund eh, freud uu ka hadli jiray oo kaleeto yani naftu waa inay waxay rabto o dhan heshaaho ku leeyahy asagu waxu marka uu ka hadlayo yani khabiis buu ahaa laakiin wuxuu ka hadlayaa ase psychologist uu isku sheegi jiray wuxuu ku leeyay naftan bani aadamka waxay rabtaa iyada waa inay hesho weeyo oo aan waxba laga hor istaaginin qashinka uu ka hadlay qof walba uu ogyahay loogama baahna inaan ka hadalno inay hawadeeda iska raacdo wax alla wax hawadeedu jecesho desireskeeda inay iska raacdo i like it yani qofka inuu yidhaha i like it Ah, waa meesha dhallinyaradan isku helno weeye yani inuu sidaan sameeyo oo maanta hip hopkiisa qaato oo wixiisa o dhan iska wato oo yani i like it Eh, waxay saldhig u tahay sharta iyo balaayadoo dhan ayay shar ayay u tahay saldhig u tahay akhlaaqda faasidkaa oo dhan oo xuma oo xun oo dhan ayada ayay kasoo fushaa naftaasi kasoo fushaa rag ha ahaato dumar ha ahaato mid weynin da'weyn ha noqoto hadduu da'weyn yaho baktiga ku dhex jiro waa sidaas oo kalete ilaa naftii baa xukuntee naftu ma weynaata iyadu da'weyni male naftu iyadu naftu da'weyni male marka waxbay waxaasay ku dhex jirtaa marka hadduu leeyahay oo ciro leeyahay iyo hadday ciro leedahay hadday qof xumaan naftiisa xumaan u dhalato tahay wax xumaanta kama joogsadaan waa ku sho- waa ku socdaan inay tabarta u been sheegto marka dambeeto oo dee waxba maahe ma ma joogi karaa xataa saasaad ugu arkaysaa ma ka daalaan dadka xumaanta ku shaqeeyaa ma ka daalaan hadduu asagu qabsan waayo qofkaasi xataa qolo kale u dhi- u- u- u- u shaqo geliyaa naftii waxay qofkaasi waxay waswaasisaa nafta saaxiibkeeda iyadaa waswaas bay ku ridaa hadi jeeraal waswaas fara badan bay ku ridaa way u sheekaysaa balaayay ku daldashaa hadi jeeraale waxay ku ridaa dembiyaal fara badan bay ku ridaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala markuu imra'at alcasiis uu ka hadlayey ee saasay tihi wamaa ubari'u nafsi naftayda beri yeeli maayo maxaa yeelay cilladdu waa maxay ina annafsa la'ammaaratun bisuu naftu daa'iman waxay qofka farid badan tahay xumaanta inuu ku dhaqaaqay farid badan tahay ilaa maa raxima rabbii ilaa man raxima rabbii qof uu ilaahay u naxariista mogi subxaanahu wa tacaala ina rabbii gafuurun raxiim saasay marka waxay u dhaqaaqdo waxay tihi ilaahay cusmadiisa qof ku fakada moogiye yacni naftan bani aadamka iyo waxyaalaha ay qasaydo qof bani aadamahoo maanta ma arkaysa asagu ka faka karaa ma jiro abuuritaanka marka ilaahay uu abuuray qofkan bani aadamka ah oo jirkiisaan la abuurayo naftiisana maanta ma arkaysaa ilaahay baa abuuray jirkiisana asaga abuuray saasuu ilaahay u leeyahy walaqad khalaqna alinsaana insaankaana ilaahay annaga abuurnou leeyahay wanaclamu maa tuwaswisu bihi nafsu waxa naftiisu ay ay ugu sheekaynayso ama ay ku daldalaysana waanu la soconnaa buyuri ilahi subxana wa tacala suurati qaaf ilahay saasuu ku caddaynaya ibnu taymiya raximahullah sheikhulislaam ibnu taymiya axmed ibn cabdilxaliim wuxuu leeyahay waxay ka mid tahay naftaasi marka bani aadamka ee ammaarada ahi saddexda shay ee ilaahay laga hoos galay ka mid tahay buyi saddexda shay ee ilaahay laga hoos galo ayay ka mid tahay midda koowaad waa maxay annafsu alammaaratu bishsuu naftaas xumaan faridda badan ilaahay baa laga hoos gala subxaanahu wa tacaala nabigeennu saasuuna bar insha allah sidaad imaan doonta wa shayaaiina aljinni wa shayaaiina alinsi buu yidhi shayaaiinta jinnigana ilaahay baa laga hoosgala shayaaiinul insigana ilaahay baa laga hoosgala insigana adag jeed shayaaiin buu leeyahay faraha ka badan dee waama naqaana iminka ibnu jurayj tafsiirka qowluhu tacaala suurat birabbi الnaas min aljinati والnaas aladi yuwas- aladi yuwaswisu fi suduuri الnaasi min aljinati والnaas markuu fasirayey wuxuu yidhi humaa waswaasaani waa laba waswaas buu yidhi fa waswaasu min aljinna waswaas ka yimaada xagga jinka wa huwa alkhannaas khannaas eh, yaani maanta ma arkaysaa min shari alwaswaasi alkhannaas yani khannaaska macnihiisa luqada carabiga haddaad taqaanid waxaa la yidhaahdaa waxa khunsiga sameeyaa la yidhaahdaa oo marna madaxa la soo bax marna gadaal u celiya marna la soo bax marna gadaal u noqdaa la sida halaqa oo kale bas bahalka ilaa masku markii uu kuu jeedana hadduu god ku jiro oo uu arkayo inay indhahaagu la socdaanna gadaal buu isu nabaayo wuxuu yidhaha birta iska ilaali buu yidhaha gadaal buu isu celiyaa markuu arkay inay ishaadu ka jeesato ka dambantana hore u soo baxay si uu kuugu dhufto doonaya marka khannaas saasaa loogu magacaabay waa liblibdhayaa bay yidhahdaan dadku waa ama waa gambada baxe gambada soo baxe ayay yidhahdaan wuuna gambanayaa wuuna soo baxaya khannaas saasaa loogu shaydaanku shaqo kale ma leh aduu kugu salli nagu sallidanya annagu nagu sallidan yahay haddaad ilaahay xusaydid waa kaa cararaya waa oo ku- ku- lagu arag buu leeyahy markuu ka jeestay ilaahay dee music qofkii dhex galay hip hopka iyo arrintan ka hadlaynana dee soo babaxba markaa waa siduu rabo gacmuhu isku dhufsanaya ninka odaga ah qoryo xarabeel wa waswaasun min alinsaan buu yidhi iyo mid wax qasa oo insiga ka mid ah marka tafaasiir fara badan ay culamaau lmuslimiin ka bixiyeen aayadda qur'aan laakiin midka uu rajaxay alcalaamatu ibnu taymiya waxa weeyaan tafsiirkaas oo uu kitaabkiisa fataawiga jusga toddobiy tobnaad oo ku soo qoray sidaasuu ku caddeeyey wuxuu leeyahay kaasaa ugu xoog badan inta raj inta tafsiirka ka bixida aayadda qur'aan naftaas marka xumaan falida badan oo qofka daa'iman sharta ku riday soo wadaahi waa naf caayan wey runtii nafta qofka la yidhaahdo khabiisu nafsi ayay carabtu yidhahdaan xataa naftiisaa xun bay yidhaahdaan maxaa yeele qofki waxay maraysaa wax kasta oo xun ayay faraysaa qofkii khamri bay faraysaa zinay faraysaa tuugay faraysaa dil bay faraysaa been bay faraysaa wax kasta oo xun naftaa farta ayaa la yidhaahdaa ammaaratu bisuu dabiicadeeda ayaa sidaasa ilaa ilaahay qofka inuu ka fujiyo subxaanahu wa tacaala oo uga gargaaro oo uga kaalmeeyo moogiye daa'iman xumaantaasay faraysaa axadna kama takhalluso sharta naftiisa ilaa ilaahay kaalmihiisa moogiye subxaanahu wa tacaala saasuuna ilahay qur'aankiisa ku leeyahy subxaanahu wa tacaala walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu suurat nuur walowlaa fadlu llahi calaykum waraxmatuhu ma zakaa minkum min axadin abada walaakina allaha yuzakii man yashaa yani haddii ilaahay lala haddii aynu jiri lahayn dheeraadsiinta ilaahay lowlaa fadliga ilaahay dheeraadsiinta ilaahay raxmadda ilaahay aanay jiri lahayn qofna adinka idinkama daahir noqdeenba maa zakaa minkum min axadin abada qofna idinkama nadiif noqdeen buu leeyay ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ilaahay fadligiisa ayaa jooga marka waa xarfu limtinaac limtinaac soo ma arkaysid haddaanan fadliga ilaahay jiri lahayn saasaa noqon lahaydeen weeye laakiin lama wada noqonin maxaa yeele fadliga ilahay iyo raxmaddiisaa ka horraysay arrintaas alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin taasi waa ummaddoo dhan nebiga gaar ahaan bidaat ilahay wuxuu ku yidhi subxana wa tacala markuu xaqiisa ka hadlayay walowlaa an habbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shay-an qaliila idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat yani waxa weeyaan meeshaan muxaabaha ma taallo wey walowlaa an habbatnaaka lowlaadii ha iloobin xarfu limtinaac limtinaaca haddii lala' yahay inaan ku sugnay haddii lala' yahay inaan ku sugnay oo xaqa kugu sugnay oon dariiqa xaqaa kugu hanuuninin haddii lala' yahay laqad kidta tarkanuu ilayhim shay-an qaliila xoogaa yar baad iyaga xaggooda u leexan lahayd baa la leeyahy laakiin ma dhicin inaad u leexato waayo sugitaankannagaa ka horreeyey wey arrintaa iyada alxamdu lilah nabigeenna wuxuuna bara calayhi salaatu wasalaam in laga takhalluso sharta naftaada in laga takhalluso daa'iman yuu nabigana bara calayhi salaatu wasalaam fii khudbati alxaaja nabigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam alxamdu lilahi naxmaduhu wanastaciinu ونستغفره ونست... ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا شرور النفط يدا إله أديك أن كادون إلى نوغا كالميسيت يسيئات كعماش يدا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له روحوا إلهي ما أنت ماركيسا أسقو هنونيو قف باديه كرا مجرو روحوا إلهي باديه ينا قف سو هنونين كراهي مجرو وحي لهذا الصاحبي لهذا هي naftaas xuni saaxiibbay leedahay waxu kaalmeeyay leedahay marka walaalaha waxa weeyaan rag iyo dumarba wax kale oo h laga hadli maayo philosophical laga hadli maayo philosophy laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa wax xaqiiqa oo nagu sugan annaga ayuu ilaahay ka hadlaya subxaana wa tacaala waxyaalaha ilaahay nabiga usoo dirayna ka mid tahay in dadka laga badbaadiyo waxyaalaha ilaahay qur-aanka usoo dejiyey ayay ka mid tahay inaad taqaano iintaada inaad taqaanid dacfigaaga iyo tabardarradaada inaad taqaanid wax qofka aad tahay inaad taqaanid oodan daa'iman cujbi iyo kibir iyo inuu ku gelin daa'iman iyuu ilahay qur-aanka noogu soo dejiyey ilaahay wuxuu uga dhigay saaxiib naftaa xun saaxiib bay leedahay oo ammaarada la yidhaha saaxiib bay leedahay saaxiibkeedu waa shaytaan weeyaan saaxiib kale ma leh saaxiibkeedu shaytaan weeyaan maxaa yeelay asaga ayaa wax kasta oo idin usoo diyaariya isagaa usoo diyaariya ballanqaad buu u sameeyaa hidideelooyin buu u sameeyaa wuxuu ku ridaa qofka qalbigiisa baatil buu ku daldala hade jeeraale xumaanta inuu sameeyo iyo fuxshiga ayuu hade jeeraale oo uu ku dhiirigeliyaa wuxuu u qurxiyaa dalaalka iyo baadinimada u qurxiyaa wuxuu u dheereeyaa amalku wuxuu yidhaahdaa intaad ka gaarayso konton sano iyo lixdan sano intaad ka gaa markaa kadib aad toobadkeen intaa xajidaad toobad keeni doontaa iska wad ono hadda ha iska wad qaar badan oo kudhahayaad arkaysaa weli waa dhallinyare ukaadi ma asaga haysta nafta weli waa dhallin yara ukaadiyo kuleeyi weli waa dhallin yara intaan dhallin yarahay buu yidhi xagashuna laa maydo qorigaasna aan sita buu yidhi ukaadi macallin oo aniga hay wacdini ninkii ya wuxuu haystaa inay arrintu gacantiisa saa ku jirto qofkii dhaca xoolaha la dhacayo iyo tuuganimada iyo macaasida iyo waxaad moodaa in la yidhi intaad dhallin yar tahay waa maftuux markaad gabowdaad soo toobad keeni doontaa intaa xajkii tagto no no no no no no waxa weeyaan waa qalad aan iska dhaadhicino wey arrinta iyadaa marka shaydaanku waxaasoo dhan buu u qurxiyo qofka maanta ma arkaysaa inuu qofkaasi soo qaabilo xumaantaasi oo quruxsado oo uu maanta ma arkaysaa ammaanidaas beenta oo u dheereeya hadi jeeraale shahawaadkaas muhlikada ah oo ku soo daldalo khamriga uu qurxiyaa waa ku daldalaa kabow yidhaha marka hore kadibna koob cabuu yidhahda kadibna dhalaca buu yidhahda waa ku daldalaa ma ka joojiyo qaadku waa la mid ama ogolaada ama ha ogolaanina balaayadu ku daldalay ka mid taha oo shaydaanku u qurxiyo ee zinadu waa ka mid weeye ribadu waa ka mid weeye tuugada xoolaha la dhaca waa ka mid weeye boobku waa ka mid weeye beentu waa ka mid weeye wax allaala waxaa diintu inkirto oo idilo sharcigu inkiroo dhani kulligood shaydaanka ayaa ka sheekha meel kalena kama soo gale nafta xaggeedu ka soo galay meel kalena kama soo gale nafta xaggeedu ka soo galay qofka haddaad xumaanta wada aad ka hor timaado waa kugu dilaya maxaa yeele shaydaan baa ku aa garab taagan isagoo ciidan u ah hiil iyo hooba la garab taagan qofkaasi markaas waxaa kaleeto ar- aad arkaysaa hawadeedaas iyo iraadadeedaasuu shaydaanku ugu kaalmeeya oo ciidan iyo jeish buu u yahay hadi jeeraale markaasay ku dhaqaaqaan inay dumiyaan qofkaa naftiisa xun tahay masaajidda inuu dumiyo oo madaarista baabi'iyo oo aadaanka la dagaalamo oo qur'aanka la dagaalamo oo heesaha ou dhiiri geliyo oo yacni khayrka wax allo waxa khayr oo dhan waa hortaagan yahay wax alle iyo waxa khayr oo dhan waa hortaagan yahay maxaa yeele shaydaana u sheekh waa u qurxiyaa weliba waa isla quman yahay qofkii waa u qurxiyaa waa isla quman yahay waa wataa hadi jeeraale kama xishoodaan maxaa yeele isagaa ku dhiiri geliyo yidhaahdo waa saxaatee soco saasuu ku wadaa hadi jeraale marka wuxuu baabi'inaya macaalimtii islaamkao dhan iyo iimaankaoo dhan u baabi'inaya wax alla wixii iimaanka kobcinaya o dhan uu ka soo horjeedaa wuxuu ka soo horjeedaa qur'aanka wuxuu ka soo horjeedaa oo dikrigii ilaahay ah subxaanahu wa tacaala wuxuu ka soo horjeedaa salaadda salaadda waa ka soo horjeedaa wuxuu ku leeyahay hadday gabadhii tira ninkii tuko tukan maayo kule maadaa igula salaadda u leeyahay shaydaan waxa la hadlaya maha bani aadam maha shaydaan baa la hadlay af shaydaan buu ku hadlaya af shaydaan yuu ku hadlaya markaasuu dagaal la soo taagan yahay oo maanta ma arkaysaa xumaan la soo taagan yaho qallafsanaan la soo taagan yaho dhibka iyo ciriiriga uu ku sugan yaho uma jeedee kaasaa u qurxiyo balaayadaa ku daldala masaajidii bay kharribaan waxay necab yihiin xataa waxa lagu hayo dhan iyo diinta iyo wax kasoo fuloo dhan bay necab yihiin haddi jeeraale waxay camiraan baaraadka khamraday camiraan waxay maanta ma arkaysaa beddelaan ilaahay cibaadadiisii waxay u beddelaan cibaadat ashayaaiin walbaqaaya cibaadat ashayaaiin walbaqaaya inay shaydaanka caabudaan sharaamidda inay caabudaan cizadii taacadu ay lahayd iyo sharafkiiyo taacadu ay lahayd ilaahay la ateecana waxay u beddelaan dulliga macaasida ayay u beddelaan hadi jeraale dulli macaasi yay u beddelaan hadi jeraale maanta ma arkaysaa intay ilaahay maqli lahaayeen maqalkii ilaahay ay maqli lahaayeenoo kalaamkiisa ay maqli lahaayeenoo xaq ay maqli lahaayeen waxay u beddelaan shaydaanka maqalkiisa iyo daacadiisa ay u beddelaan waxay daa'iman ku baaqi ahaadaan khidmada shaydaanka iyo ibliiska dadka yacni u khaadumeeya shaydaanka iyo ibliiska ayay ku baaqi noqotaa marka naftaas iyada ahi shaydaanka rajiimka ilaahay uu fogeeyey oo lacladay yay u khidmeeyaan daa'iman daba taagan yihiin ku faanaan u dhiirigelsan yihiin askar u yihiin u socdaan meesha doon adduunkaa ka joogo qofkaasi carab iyo cajami idoo doona ha ahaado waxay gataan aayaadka ilaahay bay lacag ku gataan wayashtaruuna aaya biaayaati illaahi wa diinih samanan qaliila ilaahayna subxaana wa tacala saasuu qur-aankiisa ku yidhi ashaytaanu yacidukum alfaqr wayamurukum bilfaxshaa wallahu yacidukum makfirata minhu wafadla wallahu waasicun caliim taas waa naftii xumayd oo sharta maanta ay isku garabsadaan hiilkiisi iyo hooggiisu waa qofkaas oo shaydaanka wato gaal iyo caddaysay iyo gaalaan caddaysaninba waa isla jiraanoo naftaa xuni shirkay ku tahay in alla inta naf xunoo oo oo adduunka ardada korkeeda taalla waa shirko in alla inta naf xun oo shiriira ardada korkeeda saaran waa shirko bal had ogaada hadalka aan idin leeyahay ayagaa iska kaaxiga ayagaa iskaga kaadhow ayagaa istaageera yacni sida qolyaha qarribanu ay isu garab istaagaan dee maanta mid qarsoon maahan oo waddamada westernkan ku nool nahoo waan ognahay dhammaantood meeshay ka dhexeeda hiilkooda iyo hoogoodao xataa kuwa sii liiliitaa si ay isu taageeraan waad wada ogsoontihin dhammaantiin marka ama ha caddaado ama ha madoobaadee naftaas siriirada ah carab ha sheegato cajam ha sheegato yacni meesha doonta adduunka ku noolaato annafsu shiriira nafsu alammaara bisuu waa shirku meel kasta adduunka joogto waa inaad ogaataan taa yacni bottom line bay yidhahdaan gaaladu bottom line salka ugu dambe meeshaad ka xariiqaysaah shirkay yihiin intaan shiriir oo dhan adduunka kor ardada korkeeda shir saaxiib bay yihiin waxaan u nimid marka qaybtii labaad ee la yidhaahdo annafsu allawaama tacaariif badan bay leedahay nafta allawaamada ah laba kooxood iyo saddex qaybood intaba way u kala qaadeen culimmada marka aynu dhegaysanna haddii aan la yidhaahdo lawaamada waxaa la yidhaahdaa tacriifka ugu horeeya naftaas maanta ilaahay uu ku nuuriyey qalbigeeda nuurka islaamka uu qalbigeeda ku nuuriyey maxaa yeelay tafsiirka aayadda naftigeeda macaanida faraha badan mufasiriintu ka bixiyaan laa uqsimu biyawmi alqiyaama walaa uqsimu binnafsi allawaama ilaa laada naftigeedu ina inay noqoto muujabatu lilqasam iyo inay naa- naafiya noqoto labadaba waa sax weeyaan xagga luqada marka waxay culimmadu ku tacriifiyeen waxay yidhaahdeen waa naftaa ilaahay uu ku nuuriyey nuurka islaamka qalbigeeda uu ku nuuriyey khafladii iyo halmaankii ilaahay uu ka soo qabtay mar kastoo xumaan oo ay ka soo fushana maanta ma arkaysaa aya bani aadamnimada ay uga fu- soo fusho saaxiibkeeda ayay daa'iman dagaal ku haysaa hadi jeeraale wallaahi kuuma habboonayn sidaas samaysay heblaayey hebelow saad samaysay kuuma habboonay waa laguu dhaamay sidaas aad samaysay be maxaan u sameeyey arrintaa ayada ah waa dagaal soo ma arkaysa naftiyaa dagaalamaysa qofkii ee waxay daa'iman ku haysaa ceebayn iyay ku haysaa qofkii markuu ku dhaco wixii ilaa waa bani aadam qofkii macsuum maaha markuu ku dhaco daa'iman dagaal waxay ku haysaa dagaal isla markiiba qofkii waa soo noqonaya kuma sii dheeraado kumana sii madax taago xumaantiiye waa soo noqdaa cusyaankii iyo fartow dhexda ka qaniinaho markaasaad arkaysaa isagii ooyaya maxaa yeelay taluumuhu daa'iman meeshay ka timid kelmadda ayaan rabaa inaan qacrigeeda idiin sheego insha allahu tacaala maanta ma arkaysaa way dagaalamaysaa waxay ku dagaashaa intaad xumaanta badinaysa maxaad khayrka u badi weysay laa uqsimu biyawmi alqiyaama walaa uqsimu binnafsi allawaama naf kasta oo bani aadamka ka mid a yacni oo oo oo saalixa da- saaxiibkeeda maanta qiyaama way dagaalaysa hadi jara sida noo imaan doonto culamaa lmuslimiin marka kelmaddan macnaheeda way isku khilaafeen oo macaani aad u fara badan ayay ka bixiyeen kowda ugu horreysa waxa weeyaan kooxu waxay yidhaahdeen luqada xaggeeda usoo noqotay waxay yidhaahdeen waa nafta aanan ku sugnaanin xaalad keliyata daa'iman aan ku sugnaanin weeye hal xaalada yacni hal nooc kuma sugnaato hal midab kuma sugnaato daa'iman hal mi- midab kuma sugnaato daa'iman waa gedgadoon badan tahay maxaa yeelay lafdiga kelmadday waxay ka qaateen waxa la yidhaahdo talawam lawaama talawam ayay ka qaateen talawamku macnihiis waa maxay taraddud waa frequency wey marka ingiriishka xaggiisa la yidhahdo marka talawumkaas ee ah taraddudka qofka oo noqnoqonaya hada jeraale daa'iman waa sii gedgadoon badan daa'iman waa sii gedgadoon badan hal xaalada keliya kuma yaani alla kacabsi keliyata kuma sugnaato weligeed cibaado keliyata kuma sugnaato weligeed macaasi yani hal xaalada ma laasimto daa'iman marka waa gedgadoon badan tahay waa midabyo badan tahay waxayna ka mid tahay aayaadka ilaahay ee waaweyn ayay ka mid tahay maxaa yeelay ilaahay baa abuuray subxaanahu wa tacaala oo makhluuqaadka ilaahay bay ka mid tahay bal saacaddii gudaheedii halkii saac gudahoodii yaad arkaysaa inay midabyo badan leedahay iska dhaaf maalinta oo dhan iska dhaaf bisha oo dhan iska dhaaf sanadka oo dhan iska dhaaf cumriga oo dhan iska daa halkii saacada gudaheedii iyo midabyo badan leedahay yacni siyaalo kala gedisan u dhaqmaysaa hal saac gudihiis siyaalo kala gedisan bay u dhaqmaysaa isku hal xaalada keliya kuma joogto daa'iman isla saacad gudaheed isla nus saaca laga yaabaa inay xumaanna ku dhaqaaqdo wanaagna ku dhaqaaqdo hadi jeraale midabadi badan bay leedahay sidaas kalete u dhaqmaysa hadi jeraale maanta ma arkaysaa waxaad arkaysaa inuu qofkii ilaahay xusayo subxaanahu wa tacaala oo maanta uu tasbiixsanayo istakfirullah leeyahay isla markaana uu hil- iloobaya haddanana oo xaalad kale ku sugan yahay oo laga yaabo inuu xan iyo balaayo iyo ku jiro haddeer meeshuu ilaahay ku xusayno haddana haddana xan ku jiro ayaad arkaysa hadi jeraale alaysa miyaana sidaa ahayn sidaa waa nahay soo ma hadda isagoo ilaahay xusaya haddana isla goobta isagoo fadhiyo waa isagoo dad xamanaya oo hilibkooda cunaya ad arkaysaa waa iska soo horjeedan soo ma arkaysi a yani waxaa laga yaaba inuu goobtan fadhiyo haweeney halkan soo marta isagoo awal tasbiixsanaya haddana indhaha lasii raacayo sii wada soo maha isagoo halkii fadhiya waa balaayi war war see la yeelaa weeye see la yeelaa weeye yani waxaad arkaysaa marka hal midab keliya ma laha yani waa fact weeyaan fact cad weeye qadul basarka iyo isha qaba iyo maanta dhegta cilaali iyo waxa ay u imaanaysa qur-aanku le waa saas weeye maxaa yeele qofkiyaa kun noocoo isku jirta kun midaboo isku dhex jirta weeye qofkii marka waxaad arkaysaa ilaahay buu xusaya haddana waa halmaansan yahay maanta waa soo noqonaya rabbi buu usoo noqonaya tooba ou leeyahay halkii u ka sii miisaya waxbuu jeclaanaya waa caroonaya waa faraxsan yahay hadda waa murugaysan yahay goor dhoweeto waa raalli noqonaya waa carooday maanta waa ilaahay buu ateecaya waa ku caasinaya subxaana allah ilaahay buu ka baqayaa waa faajir haddanana qofkii ama faajirad weeye ilaa aakhire isla daqiiqad guda isla saacad gudahooda laga yaaba intaaso dhan inaad aragto bal salaada dhexdooda arkaysa isagoo balaayo kale ka sheekaynaya sa- salaada dhexdooda soo balaayo kale ugama sheekayna mararka qaarkood ha ganacsiyaan ku galnaa maraakiibaan soo rarnaa dad baanu heshiisiinaynaa xaggaanu wax ka ridaynaa xamar baanu joognaa hargeysaanu fadhinnaa meel kastaanu ka dhacnaa waa sidaas weeye daa'ifo kaleeto marka waxay leedahay maya kelmadda waxaa laga soo qaatay min allawmi talawun bay ahayd tii horeeto hadda min allawm bay yidhahdeen qolo kaleeto marka waxay isku khilaafeen lawmkaasu marka waa maxay kooxu waxay yidhaahdeen nafta qofka mu'minka ahi daa'iman sifaadkeeda mujaradka waxaa ka mid ah inay qofka dagaal ku hayso hadi jeer lawm waa dagaalkii weyn talawumkii maahee waa lawm weeye way dagaalaysa hadi jeeraale xasanulbasri oo ahaa taabici wuxuu leeyahay qofka muuminka daa'iman ma arkaysid ilaa naftiisa ayaa dagaalaysa daa'iman qof mu'mina ma arkaysid ilaa naftiisa ou dagaalaya ama dagaalaysa isaga wuxuu leeyahay daa'iman qofkii wallahi sidaa ulama aana jeedin dhibaatada ay qabsatay hadalkaa inuu saa iga aada ma rabinin ficilkaas inaan sameeye ma rabinin way iga fakata arrinta ayada ah maxaan sidaa u sameeyey bal maxaa igu watay daa'iman waa shallaynaya oo wuxuu leeyahay sidaas si aan ahaynaa iiga haboonaansho badnaan lahayd akhlaaqdayda sidaas inay noqoto ma ahayn yacni qofkii daa'iman wuxuu ku jiraa dagaalkaasu ku jira citaabkaasu ku jira oo qofka taqwada loo ilaahay ka baqaya koox kale waxay leeyihiin qofka lomkaasi ama dagaalkaasi daa'iman waa yowm alqiyaama maalinta qiyaamo imaanaya maxaa yeelay qof kasta maalinta qiyaama naftiisa ayaa dagaalaya hadduu xumaan samaynayana wuxuu ku dagaalaya wuxuu leeyahay xumaantii uu sameeyey buu ka xun yahay wuxuu leeyahay maxaan sidaa u sameeyey waa shallaynaya hadi jeer marka waa xasra oo kale weyn haddau muxsin ahaayo qof wanaagsan oo ilaahay caabudayahana wuxuu leeyahay waa gabood fale intaa keliya inaan inaan sameeyo ma ahayna ka badan inaan sameeyey ahayd taasayna u badan tahay inay taasayna u badan tahay inuu qofkii yidhaahdo intaan salaada intaan tukaday wakti kale intaan ku luminay maxaan ugu bixin waayo daacada ilaahay waktigayga intaan intaan ku bixinayo maanta aan ku bixinayo donadyada iyo qaylada iyo telefoonka iyo xanta iyo qurunka aan ku bixinay maxaan ugu bixi waayo daacada ilaahay qof kastaa maalinta qiyaama waa shallaynayaa buu yidhi daa'ifo kale waxay yidhaahdeen nafsulmu'min daa'ima waxay ku dhacdaa dembi bay ku dhacdaa markaasi haddana saaxiibkeedii dagaalaysaa dagaalkaas marka ay dagaalayso saaxiibkeedna iimaankay ka mid tahay qofka inuu macaasi ku dhaco ilaa macsuum maahee xadiidkii rasuulkeenna waa kullu bni aadam khataa'un wa khayru lkhataa'iina tawaabuun buu nabiga calayhi salaatu wasalaam marka qofkii muuminka ahaa macsi waa ku dhacayaa xumaan waa ku dhacayaa isla markaa haddana rabbi buu usoo noqonaya oo baabu tawba waa maftuux weye meeshay ka timid weeyaan marka sidaa darteeda ayay ka mid tahay min aliimaan qofka shaqiga ah laakiin naftiisu ma dagaasho qofka mujrimka ah naftiisu ma dagaasho qofka mujrimka ah naftiisu ma dagaasho bal wuxuu dagaal ku haya wuxuu leeyahay maxaan u misgareeyey khamradan cabbi lahaa xumaantaan samayn lahaa maxay ii dhaaftay asagaabaa xumaantiibuu u shallaynayaa inuu sameeyo ay ka baxsatay laakiin qofka mu'minka ahi waa ka duwan cagsi daalik qaarkood waxay leeyihiin dagaalku waa laba nooc weeye naftu ay dagaalayso qofkaasi maxaa yeelay qof kasta oo bani aadam ah naftiisa ayaa dagaalamaysa ama ha ahaado mid baariyahoo ilaahay xaggiisa u wanaagsan ama mid faajira ha ahaado qofka saciidka ahee wanaagsan wuxuu daa'iman naftiisa ku dagaalamaysaa macaasidii uu ku dhacay ilaahay xaggiisa iyo daacadii rabbiyuu ka tegey qofka shaqiga ana wuxuu naftiisa ku dagaalamayaa xumaantii ka fakatay iyo wixii aanu samaynin ayuu naftiisa ciil ugu qabaa wuxuu leeyahay inaan qofka dilaa waa ficneed inaan dhacaa waa ficneed inaan maanta markaysa xadaa maalkaas waa ficneed waa i dhaaftuu ku leeyahay fartuu ka qaniinaya hadda waa macsiyo ogow macaasidii dhaaftay xataa aanu samaynin yuu u ciil qabaa dhaafiddii ay dhaaftay buu ka ciil qabaa intaa aqwaalihi ama intaas eh, caddaynihi ma isdiidayaan masoo isku meel bay u imaanayaan isku soo xoori marka ayada dhan aqwaashaasoo dhan markaan fiiriya aniga ama aan baaro oon isku soo aruuriyey waxaa ii soo baxday inaan isdiidaynin intaba inayna isdiidaynin maxaa yeelay nafta bani aadamka ayadaa ku sifowda tilmaamahaasoo dhan kulligood waa ku sifowda laakiin middaa dagaalamaysa nafteeda dagaalaysa dagaalku inuu laba nooc yahay ayaan kusoo conclusionka conclusion bay yidhahdaan ayaan kusoo isku soo xoorinta waxa la yidhahdo lawaama oo maluuma ah oo la dagaalayo ayadii waa nafta jaahilada mid la dagaalo naf iyadu la dagaalo waa nafta jaahilada ah oo daalimada ah oo ilaahay daacaadkiisa ka fog oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dagaalay malaa'igtiisu ay dagaasho asaga oo maanta ma arkaysaa xumaantaasoo dhan iyo waxaa maca badli juhdi juhdi marka qofkaas iyada ah qofkaas isaga ah ee, ee, ee, ee, lawaamadaas khayru maluuma oo maanta ma arkaysaa een, ee, ee, taagan ee, naftaas oo kaleeto oo dagaalka qaybtiisa labaadii waxa weeyaan midkaas saaxibkeeda dagaasho oo daacada ilaahay ku dagaasho oo maanta ma arkaysaa ee, had iyo jeeraa leh iyadoo daaco samaynaysa haddana gaaba yaraysoo gaabisay oo kaleeto yani tii horta jaahil bay ahayd daalimad bay ahayd tani waa mutiica waa ilaahay bay ka baqaysay laakiin way gabood fasho intii la rabay ma aanay samaynin marka qofkaasi asaga ah waa naftiisu midkay dadka ugu wanaagsan taha weeyaan ama ashrafu nufuusi wa axsaniha midda aan maanta ma arkaysaa aan ka tegin dayman inay iyadu gaboodfalka iyo xumaanta isku dagaalayso taasaa ugu wanaagsan dadka kale hadday dagaalamaan oo eedeeyaan eedayntaas way qaadataa hadiyo jeeraa leh maxaa yeelay waa arrin lagama maarmaana hadalkaa marjiciisa ama u noqodkiisa kitaab aad u qayim ah oo qoray ibnu ibnulqayim ibnuqayim aljawsi oo aad iyo aad u wanaagsan oo la yidhaha kitaab uruux oo aad uga hadlay runtii yacni markii la fiiriyo ayaa maca tasarufin ama xoogaa yar kalba bedel markii la fiiriyo marjiciisu yahay nafta ugu dambaysa marka oo annafsu almudma'ina waa mid aan doonaya inaan xoogaa rakiso runtii naftan mudma'inada marka qur-aanka uu ka hadlayo yaa ayatuha annafsu almudma'ina turjicii ilaa rabbiki raadiyatan mardiya fadkhulii fii cibaadii wadkhulii jannatii naftaasi waa nafta qof walba uu hanqaltaagaya waa taa wey naftaasi waxay u baahan tahay runtii yacni gogol fara badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay diyaarin fara badan bay u baahan tahay hawl fara badan bay u baahan tahay ilaahay qofka uu fududay subxaanahu wa tacaala waa naftaa nuurkeedii uu taam noqday qalbiga ku taam noqday waa naftaa ka takhallustay sifaadkeedii liitay ka takhallustay weeyaan waa naftaasi maanta ka akhlaaq yeelatay akhlaaqdii wanaagsaneed ee faadilka ahayd ee diinta islaamka la doonayey waa nafta ku waanasa qaadata hadi jaraale xawaadista dhacaya ama waxyaalaha dhacaya hadi jaraale ee noloshu ay keento khayrkeeda iyo sharteedaba ku waanasa qaadata weeyaan ama u qaadata daa'iman inay tahay ibtilaa iyo mixna inay tahay u qaadata aan calaacalinin ee daa'iman ilaahay wixii uu keenay og oo raalli ku ah naftaa weeyaan waa naftaasi maanta ka takhallustay cudurkii shahawaadku ay lahayd iyo shubha shubhadu lahayd iyo shakigu ou lahaa ka takhallusta weeyaan waa nafta ka takhallustay gardarrida ka takhallustay weeye bani aadamka lagu xadgudbo oo layska bannaysto ilaahayna subxaanahu wa tacaala sidaas ayuu qur-aankiisa ugu caddeeyo naftaasi iyadoo raalliah lagana raalli yahay ayay ilaahay la kulmaysaa maalinta qiyaama naftuna ay jirkaa ka baxaysa hadi jeraale dabcan culammadu waa isku khilaafaan marka sidaa lagu odhanaya waa goorma waa marka nafta jirka laga siibayo ay sii socoto ee la tusiyo oonu dadka u sheegi karin qofkaasi meesha uu leeyahay jannadii iyo naartii waayo qofka waa la taalacsiinaya waa la tusinaya inuu jannadii ku dambaynay iyo inuu naartii ku dambaynay waa la tusinaya laakiin markaa madow dadka u sheegi kara uu xiriir la leeyaha ma aha marka markaas ayaa sidaa la leeyahay oo si yar oo fudud oo sidii dhibic ka soo dhacday sibraar afkiisa ka soo dhacday naftiisa looga qaadayo qofkaasi waa marka ay unshuudada tahay sidii dhiftin yaroo la furayo oo kale ay u baxayso oo maanta ma arkaysaa aad iyo aad loo si tartiib yar loogu bixinayo wanaashitaati nashtan oo kaleeto qur-aanka ilahay markuu suuratu naazicaad uu ku caddaynayo oo kale naftaasi marka sidaasi waxay culimmadu leeyihiin naftu waa midoo ma aha saddex nafood maahanoo naftaasa iyo nafkan laakiin sifaad bay leedahay bani aadamka naftiisa waa naf laakiin sifaad bay leedahay kala gedisan middaa la yidhahdo lawaamada middaa la yidhaahdo maanta ammaara iyo middaa la yidhahdo mutma'ina ayay u qaybsan tahay marka haddii la fiiriyo oo naftaasu ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ay ay qaadato diintiisii cubuudiyada iyo addoonnimada rabbi hadday sugto ilaahay hadday jeclaato subxaanahu wa tacaala hadday ilaahay u soo noqoto subxaanahu wa tacaala rabbi marka ay tala saarato subxaanahu wa tacaala marka ay ku raalli noqoto subxaanahu wa tacaala markay isaga ku degtoy ku xasisho daacada rabbi iyo aqoonsiga rabbi iyo ciziga rabbi markay ku degto waxa weeyaan naftaasi waa nafta lee mutma'inada la yidhahdo nafta ilaahay daa'iman xaggiisa xigta waa saa weeye nafta qalbiga ku degtay weeyaan yaan diinta ku degtay ku xasishay ee ka samirtay waxa aan ilaahay xaggiisa ahayn oo dhan ka samirtay nafta mutma'ina weeyaan qofkaasi wuxuu dareensan yahay marka ma aha dabcan ina macalisxaaq maaha wuxuu dareensanya inuu fadhiyo bayna iday illaahi caza wajal allahu akbar wuxuu ogyahay qofkaasi inuu fadhiyo bayna yaday illaahi caza wajal inuu fadhiyo qofkaas marka oo garanaya inuu rabbi dhex fadhiyo hortiisa fadhiyo subxaanahu wa tacaala naftiisa inuu gacanta ku hayo og qofkaas weeyaan qofka naftiisii ay raalliga ilaahay ka noqdo subxaanahu wa tacaala marka naftaasi khaaliqeeda la socoto oo og inay hor fadhido alle subxaanahu wa tacaala yasmacu bihi wayubsaru bih wuxuu og yahay inuu markuu dhaqdhaqaaqayo alla ku dhaqdhaqaaqayo subxaanahu wa tacaala tumaaniinadaasaa xasisha markaasi oo lafihiisa gasha laftiisay gashaa hilibkiisay gashaa qalbigiisay gashaa ximin walbau leeyahay qofkaasi ayay gashaa kala goosyadiisay gashaa marka ilaahay xasiloonidaasa subxaanahu wa tacaala quwaddiisa daahirka iyo tan baatinka intaba way gashaa ilaahay baa subxaana wa tacaala u gargaaray qofkaasi تجذب ruuxuhu ilىa rabi اlcaalamiin qofkaa ruuxdiisa marka ilahay xaggiisa u jiidantay subxaanaه wa tacaala qalbigiisaa qoya jildigiisaa qoya تkhشhaciru quluubهum وajuluudهum ilى dikr الlah kitaabka ilaahay bay daa'iman dugsataa asagay u jiracsantaha subxaanaه wa tacaala quluubtooda iyo juluuddoodao dhan ayaa jilicsan oo dikriga ilaahay u jilicsan subxaanahu wa tacaala khidmada ilaahay bay daa'iman u taagantaha qofkaasi khidmada ilaahay loo khidmaynaya waa diintiisa loo khidmaya ilahay waxba loo qaban maayo subxaanahu wa tacala laakiin diintiisa asagoo amray buu qofkaasi u taagan yahay had iyo jeeraale yani dadku waxaa alfaada iskaga darsan daa'iman qof ilaahay uga baahan yahay khidmo inuu qabto ma jiro oo kale laakiin diinta asagoo uu leeyahu soo dejiyo oo isagoo xifdinayo iyou dadka ku kala imtixaanaya oo ku fiirinaya marka qofkaa ilaahay diintiisa u dadaalaya oo khidmadeeda ku jiraahi isagoo rabbi u khidmaynaya ayuu la mid yahay ilaahay buu u dhowaanaya subxaanahu wa tacaala ma dhici karto marka qofkaasi inuu raadiyo dumaaniinadaas ama xasiloonidaas xaqiiqada inuu raadiyo ilaa ilahay dhinaciisa mogi inuu raadiyo ma kari karo qofka qofka meel cidaa ka keeni karaa ma jiro lama soo iibsan karo xoog laguma keeni karo layskama doondooni karo yani ma dhici karto taasi ilahay qofka xaggiisa inuu ka helo mogi subxaanahu wa tacaala dikriga ilaahay mog wax ka laguma gargaari karo oo qur-aankii ilaahay subxaanahu wa tacaala kalaamkii ilaahay uu ku soo dejiyey subxaanahu wa tacaala saasuuna rabbi u leeyahay aladiina aamanuu wataطma'inu quluubuhum bidikri illaahi alaa bidikri illaahi taطma'inu alquluub ilahay suurat aracdi sidaasuu ku leeyahay jala jalaaluhu jala jalaaluhu wacadumat qudratuh الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم حق لك على الشوق xagee baa la kala joogaa xagee baynu kala joognaa ayuha alikhwa xagee baynu kala joognaa nahnu jayshu muxamadin sala allahu alayh wasalam الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب waa nafta ka go'day weeye waxaa bani aadamka kale agtiisa yaallo gacanteeda ku jira ka go'day weeye nafaan reer galbeed ku xirnayn iyo reer bari iyo cid kale ku xirnayn alaa bidikri illaahi taطma'inu alquluub waa dadaan raalli ahaansha ka doonin bani aadam ee ilaahay ka doonaya subxaanahu wa tacaala tumaniinadaasi marka saldhiggeedu waa xaggee saldhiggeedu waa tawxiidka weeyaan saldhiggeedu waa caqiidada adag weeye oo qofka ku duxda weeye saldhiggeedu waa diinta ku dhaqankeeda weeye sidii xadiidkii xaarisa ninkii la odhan jiray nabigeenu la kulmay kayfa asbaxta yaa xaarisa ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabiyuu rasuulku la kulmay seeba maxaad ku waabariisatay buu yidhi xaarisa markaasuu yidhi xaarisa asbaxtu mu'minan waxaan waabariistoon ahaaday mu'min buu yidhi faqaala sala allahu calayhi wasalam ina likulli xaqin xaqiiqa famaa xaqiiqatu iimaanik shay kastoo xaqu xaqiiqad buu leeyahy la taabto xaqiiq la taabtuu leeyahay muxuu yahay iimaankaaga xaqiiqadiisu waa maxay markaas sidaan yidhi cazafat nafsii can addunyaa wa ahliha wakaannii anduru ilaa carshi rabbii baariza وإلى الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يعذبون فيها قال صلى الله عليه وسلم عبد نور الله قلبه الله أكبر أصبحتم مؤمنا بوجري maxay tahay xaqiiqada iimaankaagu aan arkay markaasuu yidhi naftaydii waxay ka go'day buu yidhi can iddunyaa cazafat can iddunyaa way ka tagtay buu yidhi naftaydii way ka go'day oo ka siibantay buu yidhi adduunyada iyo dadkeeda iyo ahalkeeda wa kaannii anduru ilaa carshi rabbii baarisa waaba anigoo arkaya buu yidhi carshigii rabbe rabbi ee muuqda waa anigoo arkaya buu yidhi wa ilaa ahli اljannati yatasaawaruuna fiiha waa anigoo u jeeda buu yidhi ahlu jannaha oo isu soo ziyaaranaya wa ilaa wa ahli الnaari yucadabuuna fiiha ahlu naarkiina la cadaabayo saasaa xaqiiqada iimaankayga intaas anigoo indhahayga ugu jeeda oo kaleeta igama tahay buu yidhi nabigu marka wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam cabdu nawara allahu qalbah addoon ilaahay qalbigiisa ou nuur geliyey weeye buu yidhi marka waa nuur ilaahay ou riday ou qalbi qalbigiisa ku riday sida uu ibnu kathiir fii tafsiirihi tafsiir alqur'aan alcadiim ou soo arooriyey waalmu'minu wuxuu ku raali noqdaa qofka mu'minka ah ee qadaha ilaahay iyo qudradii qadarkiisa alqada waalqadar waa uu sugaa daa'imana kama cawdo waa ku timaadaa cabdullaahi ibni cumar ayaan ayaa la yidhaahdaa muxuu ahaa nin saxaabiya dimashik tegey markaasaa lugtii waxaa la yidhi waa ku go'aysaa in lagu gooyo moogiy aak akala ayaa cuntay ilaa sintaad go'aysaa haddii kale waa inaan goynaa waa la gooyey wiilashiisa mida ugu jeclaana wuu uga dhintay meesha markaasay dhaheen macsiyu ku dhacay dhaheen markaasuu yidhi kuma dhicine ilaahay qadihiisa weeye buu yidhi macaasi yaani musiibo kastoo isoo martaana qof kale oo mu'mina sidoo kale sidoo kale ay soo martay si uu yani qanaacadoo ku qabayo ilaahayga inta kale aan iga qaadinayo jirkayga hadduu ka qaadayana mid iga qaaday buu yidhi afarta uu siiyey mid iga qaaday ilmuhu uu siiyana toddobaan lahay mid iga qaado lixdii kale ii reebay waa mahad alla buu yidhi intiiba waa ku mahadiyey ma arkaysa haddaba ma cabanin markii lugta la goynayana waxaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi ha lagu suuxiyaa la yidhi waa sharaab ha lagu cabsiiyo xoogaa mukhadiraad oo kale waa diidey intaan salaada tukanaya ha layga gooyow y gooyow yidhi salaaddii intuu ku jiraa laga gooyo lugtii mana au mana aanu ma dareemin baa la yidhi xataa in laga goynayo macaankaa miyaan gaari karna annaga maya iimaankaas marka wuxuu keenayaa tumaaniinadaasaan niri tawxiidka iyo iimaanka iyo caqiidada iyo diinta iyo fahamkeeda ayaa keeni kara naftaa mutmainada gaarsiin karta inay gaarto maanta ma arkaysaa raalli ku noqoto oo aanu caroonin qofkii oo aanu cabanin oonan iimaankiisa ku dhicinin gebidhacyayn oo aanu quusanin oo wax alla wixii ka tegay aanu u murugoonin sida ilaahay qur-aankiisa uu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala ayaa la doonaya qofku markuu iimaankiisu xoogaysto oo uu garto waxaana inay yihiin maqaadiir rabbi inay yihiin saasuun rabbi wuxuu ku leeyahay ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha ina dalika cala allahi yasiir allahu akbar ma asaaba min musiibatin fi lardi walaa fi anfusikum ila fi kitaabin min qabli an nabra'aha yacni musiibo qofka asiibtahay ma jirto dhulka dhexdiisa iyo maanta naftiinnaba ilaa fii kitaabin lawxulmaxfuudkay ku sugnaatay min qabli an nabra'aha intaanan abuurin ka hor ama intaanan soo keenin ixdaad ku samaynin ka hor ina dalika cala allahi yasiir ilahay agtiisana taas waa fududdahay inuu sidaa sameeyo lee likay laa ta'sow calaa maa faatakum si aanan ugu murugoonin wixii idin dhaafay walaa tafraxuu bimaa aataakum wixii uu idin siyaanna aanan ugu furxinin maa asaaba min musiibatin ila biidni illaah waman yu'min billahi yahdi qalbah qofka mu'minkaa ma asiibo musiiba ma asiibto ilaa ilaahay idankiisa amarkiisa mogi subxaanahu wa tacaala ruuxii ilaahay rumeeyana ilaahay qalbigiisa wuu hanuuniyaa jala jalaaluh yacni siqadaas marka kalsoonidaas xasilloonidaas khayrkaas iimaankaa iska leh diintaa iska leh qur-aankaa iska leh raacitaankiisaa iska leh iska meel cidaa lagama tuman karo hawada lagama qaban karo gacanta laguma soo qaadan karo in badanoo salafka ka mida waxay yidhaahdeen huwa alcabdu tusiibuhu lmusiiba fayaclamu annaha min cindi illaahi fayardaa in badan oo ahlu salafkii ka mida waxay yidhaahdeen waa addoonka og ama addoonta midkaad tidhahdidba og inay musiibadaasu asiibtay tusiibuhu lmusiiba fayaclamu annaha min cindi illaah wuxuu ogyahay marka inay ilaahay xaggiisa ka timid fayardaa waa lagu imtixaanaya qofka waa la imtixaanaya laabudda inuu qofka muslimka weydiisto o yidhahdo ilah imtixaankay ka dhig midaan awoodo moogi qofka waa la imtixaanaya alif laam mima xasiba annaasu an yatruku an yutrakuu an yaquuluu aamana wahum laa yuftanuun walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin waa laabudda qofka in la imtixaano waa lagama maarmaan ilahay ilahay diintanada nagama imtixaano xaggeeda fitnada nagama geliyo subxaanahu wa tacaala qofka muuminkaa marka maanta naftiisa mudma'inadaahi iyo qalbigiisu intuba waa farxaan marka farqiga udhexeeya faraxa qalbiga oo farxaya faraxa nafta ay faraxdo waa mid waadix oon cidina qarin karaynin weeyaan faraxa oo ilaahay lagu farxo ilaahay macrifadiisa oo lagu farxo jacaylka ilaahay oo lagu farxo kalaamka ilaahay oo soo dejiyey oo lagu farxo oo qofka u akhristo maanta ma arkaysa waxay ka mid tahay waxyaalaha oo qalbiga xaggiisa ka yimaada maxaa yeelay ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi waladiina aataynaahum alkitaaba yafraxuuna bima unzila ilayk kuwii kitaabka la siiyey qaarkood mu'miniinta soo noqday weeyaan way ku farxaan qur-aankii lagugu soo dejiyey maxaad u malaynaysa haddii ahlu kitaabka la yidhi way ku farxaan qaarkood kitaabka ilaahay kugu soo dejiyey qofka mu'minkaa marka maxaad u malaynaysaa iyagaa ka- uga xaq badan inay ku farxaan waxyiga ilaahay awliyada ilaahay sunnada nabiga raacitaankeeda iyagaa uga xaq badan munaafiqiintu waxay odhan jireen waidaa maa unzilat suuratun faminhum man yaquulu ayukum zaadatu hadihi iimaana faama aladiina aamanuu fazaadathum iimaana wacalaa rabbihum yastabshiruun yani dadka mu'miniinta ahi iyagu mar kastaba iimaanay u kordhidaa qur-aanku markuu soo dego iyo waxyiga iyo khayrka u diya laakiin munaafiqiinta maya ilahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay naftaa mudma'inada markuu ka hadlayo qul bifadli illahi wabiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun culimmadu markay fasirayaan abu saciidin alkhudri wuxuu yidhi fadlu llahi huwa alqur'aan qur-aanku waa fadliga ilaahay qur-aanku waa fadliga ilaahay maxaa yeelay wallahi waa nuurkii ardadan korkeeda ahaa weeyaan nuurkii ardadan korkeeda ahaa iftiin kale ma jiro oon qur-aanka ahay bishahaadati alacdaa qur-aankani waa nuurkii ardadan korkeeda weeyaan maxaa yeelay ilaahay asagaa nuurkii ah samaawaadkii ardadan qur-aankiisu marka waa nuurkiisi weeyaan marka wuxuu yidhi fadlu اllahi huwa alqur'aan abu saciidin alqudri waraxmatuhu an jacalakum min ahlihi raxmadda uu sheegayana qul bifadli illahi wabiraxmatihi raxmaddiina adinka inuu ilaahay ahalkeeda idinka dhigay wey yacni dadkii qur'aankan qaatay oo rumeeyey waan raxmaddii ilaahay uu ilaahay oo caddaynaya subxaanahu wa tacaala amaa fadliga ilaahay waa kitaabka ilaahay bu qur'aanka ilaahay weeyaan kaas waa mid weeye hilaal ibnu yasaaf ninkii la odhan jiray isagana wuxuu yidhi fadlu اllahi waraxmatu alislaam fadlu اllahi waraxmatu alislaam fadliga ilahay ee naxariistiisu waa islaamkan aladi hadaakum ilayh wاlqur'aan aladi callamakum wahuwa khayru min aldahabi wاlfidaةi aladi tujmicuun yani raxmadda ilaahay iyo fadliga ilaahay waa qur'aankan iyo islaamkan ilaahay uu idiin soo dejiyey oo ka khayr badan buy dahabkii iyo lacagta aad aruurinaysaan ad meel isugu keenaysaan ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhuma wa ardaahuma turjumaani alqur'aan iyo xasan albasri iyo qataada oo talmiidkii ibnu cabbaas ah iyo jumhuur almufasiriin badanka mufasiriinta qur'aanka fasira waxay yihiin fadlu llahi alislaam waraxmatuhu alqur'aan fadlu llahi huwa alislaam waraxmatuhu alqur'aan qur'aankani waa naxariistanadii naxariista ilahay noo soo dejiye weeye waa matar ilahay uu noo soo dejiyey weliya maqaamun fi hada almakan xaqiiqatan meesheeda mudan inaan xoogaa yar ka soo qaado maadaama uu yidhi oo intaasoo isku raaceen oo yidhi naxariista ilaahay roobka ilaahay waa qur'aanka aayadda suurat uracdi aan u noqon أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أنزل من السماء ماء الله أكبر فسالت أودية بقدر ilaahay samadan wuxuu ka soo dejiyey roob ayuu ka soo dejiyey roobkiina waxuu raacay waadigan waadi kastaana qadarkiisa intii laagta u qaaday buu yidhi biyihii waxaa kaleetoo soo baxay anzala min asamaa'i maa'an fasaalat awdiyatun biqadariha faxtamala asaylu zabada rabiya daadkiina wuxuu soo qaaday daad xoor weliba heehaabayoon tabar badnayn zabad raabi zabadku waa daad xoorka raabigana waa wixii dul heehaabo oo qaryo weeyaan sida digada xoolaha oo kaleta iyo warqadaha iyo xashka iyo qashinka iyo xamiil saylka la yidhahdo soo raaca wa mima tuuqiduuna calayhi fi nnaari fi nneeri wa mima tuuqiduuna calayhi fi nneeri ibtigaaa xilyatin aw mataacin zabadun mitluhu buu yidhi ilahi subxaanahu wa tacaala ama ma yuuqiduuna calayhi fi nnaari waxa aad shidaysaanna aad dabka ku shidaysaan na waxaad ka soo dhalaalisaan dahab ay haweenku xirtaan iyo iyo xilya ayaad ka soo saartaan buu yidhi sidaasoo kalaytana waxaad ka soo dhalaalisaan buu yidhi birta iyo mataacda aad ku adeeganaysaan eed mawduuc weyn waaye kaas ujeeddadeedu waxa weeyaan roobkan soo da'yahay waa qur'aanka weeye waadiyaalka qaadayaana waa qalbiga dadka weeye qof walbaana inta qalbigiisa uu ilaahay diinta uga waasiciyo ka qaadanaya kitaabkan qur'aanka mid wax yar qaatay iyo mid in ballaaran qaatayba saasaana iimaankooduna u kala wen yihiin dadka una kala yar yahay midaan dhedheminaa jiraba gebigiisaba oon helinba roobkaasoo dhanba mid ka qaday baa jira oo midkaan rumaynin mid isku qasay baa jira oo calowgii biyuhu meeshay soo mareen xoogaa yar malaha looga tuuro oo munaafiq oo kale munaafiq wax wax wax nadiifa ma cabe munaafiq wax nadiifa ma cabe biyo calowhu cabaa wax isku qasan baa soo maray dadka kalayto qof walba xoogaabaa qalbigii u soo maray waadiyaalkan laga hadlaya waa qalbiga dadka marka mid walbaaba sicadiisa iyo taagtiisa intay tahay iyuu soo qaatay buu yidhi diintan ka fahmo ka qaatay allah waxa la dagaalamayaana waa daad xoorkaa faraha badan la weeye wax alliya waxa la dagaalamaya kitaabka qur-aanka ahi waa zabad araabiya mar kalean geli doonaa muxaadaradaas haddii alla yidhaahdo marka qur-aanku waa raxmaddaasaan uga jeedaa ay isku raaceen intaa mufasiriin saxaabo iyo taabiciyiin iyo isku raaceen ay leeyihiin waalqur'aanu huwa araxma ibnu cabbaas turjamaan alqur'aan fahada faraxu lqalbi wahuwa min aliimaan faraxaas ou qalbigu farxayo oo maanta ma arkaysaa uu lehay ilaahay fabidalika falyafraxuu huwa khayru ma yajmacuun faraxaas waa faraxu lqalbi weeyaan qofka qalbigiisa uu diintan ku farxayo jecel yahow iimaankaa u bixiyey oo waxaa faraha badan lahoo gaalka ka maqan oo dhan ilaahay oo asaga ku shubay subxaanahu wa tacaala waxaa kaleeto ibnu cabbaas uu yidhi nafta mudma'inada ah oo ilahay qur-aankiisa ku yahay ayatuha nafsu lmudma'ina waa nafta qur'aanka rumayday rasuulka rumayday waxyiga rumaysay ilaahay rumaysay subxaanahu wa tacaala qataado ardaygiisii ahaa wuxuu yidhi waa qofka mu'minka oo naftiisu ay ku xasishay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ilaahay u yaboohay subxaanahu wa tacaala xasan albasri oo taabiciga ahaa wuxuu leeyahay nafta mudma'inadaha ilaahay uu sheegay waa midda rumaysay wixii ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala rasuulkiisana ka sugnaaday mujaahid oo ardaygii ibnu cabbaas asagana iyo qataadadii mujaahidi dabcan waa ardaydii ibnu cabbaas weeye waa nafta ban qofka mu'minka naftiisa oo rumaysay ilaahay inuu iyada abuuray subxaanahu wa tacaala amarkiisa u hoggaansantay maanta ma arkaysaa oggolaatay wuxuu ilaahay ku falayaa inuu yahay xaq subxaanahu wa tacaala kalaamu salafka o dhan marka wuxuu ku dul wareegeysanayaa nafsulmudma'ina markay ka hadlayaan laba arrimood cilmiga iyo iimaanka iyo iraadada iyo camalka labada ah cilmiga iyo iimaanka iraadada iyo camalka labada ah naftaa mudma'inada marka waxay leedahay acwaan iyaduna saaxiibbay leedahay waan soo sheegnay ammaaratu bisuu saaxiibadeedii waan soo sheegnay shaytaan inuu yahay qofka naftaan mu'minadanada waxay leedahay saaxiib bay leedahay saaxiibkeedu waxa weeye aliimaanu waalyaqiin iimaanka ilaahay la rumeeyo subxaanahu wa tacaala qofku yaqiinta ou gaaro liqowmin yuuqinuun buu ilahay daa'iman yidhahdaa subxaanahu wa tacaala iimaanka shucabtiisa daahirkaa ee muuqata ee jawaarixda ku tacalluqda ayaa ah saaxiibkeeda nafta mu'minadda ah waa maxay sida salaada oo kale marka hadduu qofku salaada tukan naftiisu mudma'inno maaha haddaanan qofka zakada bixinayn naftiisu mudma'inno maaha haddaan qofkaasi soomayn naftiisu mudma'inno maaha haddaan qofkaasi inta uu awood u yeesha xajinayn naftiisu mudma'inno maaha haddaanu amraynin macruufka qaadanaynin qofkaa naftiisu mudma'inno maaha haddaanu kaaraynin munkarka qofkaa naftiisu mudma'inno maaha inuu nas- khalqiga inuu u naseexeeyo oo ixsaan u gudo daa'iman waxay ka mid tahay qofkaasi naftaas mu'minada saaxiibnimadee ee saxaabteeda ayay ka mid tahay shucabka iimaanka ee baatinada ah waxaa ka mid ah ee qalbiga ku tacalluqda inuu qofku yahay mukhlis inuu yahay diinta islaamka inuu mukhlis u yahay ee inuu cadow ku yahay duugana ah ma fiicna waxaad arkaya muslim buu sheeganaya waana ku cadow diinta islaamka in kaari kugu dhacday yacni muslim buu sheeganaya korka kuud waana qodax duugana ahoo islaamku uu cadow ku yahay mukhlis maaha kaas oo kale marka taas waa waa naftii hore inkaarta qabtan sheegayno kale waay jaajuuska oo kale iyo jaasuuska soomaalida jaajuus yidhahdaan jaasuuska iyo midka dadka ku qaata lacagta iyo maanta markaysaa inuu dadka dulmiyo ku qaato oo maanta wararka uga sameeyo oo meelaha khayrka lagu samaynaya aan u soo aadaynin ilaa inuu dad ka lugooyo maahan wax kale uma soo aado inuu dad bahol u qodo maahan wax kale baholala kugu rid imadala wax kale uma soo aadaan cajalad xunuu hoosta ku wataaho balaayo kaloo hoosta ku wataaho qofkuu ka been sheegayaaho wixii meesha ka dhacay oo dhan buu meel kale u bedelayaaho wax daran buu u soo aadaa khayrka uma soo aado ama uma soo aado hadday dumarta waxa weeyaan qofkaasi ikhlaas ma laha qalbigiisa diinta islaamka waa ka fog yahay mukhlis maaha ikhlaaska waa saafinimada weey مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مقله حنفاء ماها مخلصين ماها إلهي ما عابدان salaad hadduu tukanaya nifaaqa ku hoos jira kaasoo kaleeto waa sharta duuganaha weeyaan marka qofkaasoo kaleeto nafsulmudma'ina maaha ikhlaaskaas marka ma leh tawakulka ilaahay la tala saarto risqiga ilaahay la weydiisto asaga lagu kalsoonaado oo la hoosgala ilaahayna ma laha ilaahay ma tala saarto لو توكلتم على الله حق توكله أي رسولك عليه الصلاة والسلام لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا هداد إلهي تلا صار الله إذا سيدة شمبرت إلهي تلا صار توكلته وإذن أرزاق لها أما حق توكل كيس حقها تلا صار الله إذن سيدة شمبرت إلهي وأرزاق وإذن أرزاق لها صبح يدو أور مران على المران بي بحضاء ميلنا حكمه وقع يدو درسنا ويسون قطع ilaahay uma soo noqdo qofkaasi inaaba ma leh taah ma leh xanuun ma leh ka murugoon maayo waxa uu samaynayo maanta maxaad soo samaydoo dhibaatadaad geysata ma leh ma la socdo waa ka maqan yahay tawbo ma leh rujuuc ila allaahi ma leh subxaanahu wa tacaala naftiisa muraaqabayn maayo marka naftaa acmaasheeda baatinada naftaa mudminaha ka mid ah ikhlaaskaasaa ka mid ahaan niri ilaahay oo la tala saarto ilaahay oo loo soo noqdo toobadoo ilaahay loo keeno muraaqabada rabbiyo rabbi la iska ilaaliyo sabirka iyo dulqaadka lala yimaado tawaaduca ilaahay laysu liido subxaanahu wa tacaala qalbiga oo maxabbada ilaahay iyo maxabbada rasuulka ay ka buuxdo ilaahay amarkiisa oo la weyneeyo qur-aankiisa la weyneeyo subxaanahu wa tacaala xaqa ilaahay oo kugu leeyaho daa'iman aad xambaartood iska ilaaliso hayrka xaqa maanta markaysa ilaahay dartii oo loo cadhoodo ma lahan waxaasoo dhan alhayratu lilahi wa fi llahi caza wajal geesinimo ma leh xagga islaamka xaggiisa cifo ma leh oo ma dhowrsado xumaanta kama dhowrsado beenta kama dhowrsado kishiga kama dhowrsado saduuq maahano sidqi ma laha qofkaasi ma naxariisto dadka uma naxariisto oo maanta markayse ma yidhahdo qofkan muslimkaa bani aadamkaa dhibkaad u geysanayso aday kuu taallaaye iska jir iskama jiraahdo uma naxariisto acmaasha noocaasoo kaleete ahee ee ikhlaaska iyo tawakulka iyo inaabada ilaahay loo soo noqdo iyo towbada iyo muraaqabada ilaahay layska eego subxaana wa tacaala iyo sabirka iyo dulqaadka iyo tawaaduca iyo ilaahay oo laysu liido iyo qofka oo ilaahay qalbigiisa uu ka buuxiyo maxabada rabbi iyo rasuulka iyo qur'aanka uu ka buuxiyo amarka ilaahay oo weyneeyo iyo xaqa ilaahay oo kuleeya oo fiiriyo qofkaasi ma laha ilaahay subxaana wa tacala dartii uma cadhoodo diintiis wax loo geysanaya uma cadhoodo yani qofkaasi marka munaafiqa ah oo saasoo kaleeta ah naftiis way ka fog tahay inay noqoto nafsul mutma'ina inay noqoto way ka fog tahay wuxuu arki doonaa maalinka naftu ka baxayd uu arki doonaa qofkaasi waa lagu xanuujin waa la garaaci inta la garaaco ayaa lala dhici ha malaa'igtu gacanta u bixinaysa akhriju anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuuni bima kuntum tastakbiruuna fi lardi bigayri alxaq wa bima kuntum tafsuquun marka waa u taallaa runtii yacni nin qof kasta oo islaamka cadow ku ah ama qur'aanka ku ah ama rasuulka ku ah ama diinta ku ah ama muslimiinta ku ah way u taallaa maalin meel xun baa lala sugayahay ogaada taa idinkuna taa raalli ku noqda amuurahaas marka waxay ka mid yihiin nafta mutma'inada ah waxaan rabaa marka min khulaasati hada almawduuc wax walba marka laga hadlay waxay leeyihin khulaasay leeyihin ma dhamaatay kay kay wax lagu kala tegay ha waqtiga kugu daray dhe waxaan samayn doonaa markaas xoogaa mawduucan in sha allahu tacaala intaanan muxaadaradeyda labaad oo kale tegelina alxayaa nolosha oo qofku xaggee ka bilowda xaggee ku dhammaadaa qaybtiisa labaad ee aan ka hadli doono abuuristiisa jasadiga ah iyo ayaan khulaaso yaroo aan rabo ilaa qofka markuu mawduuc ka hadlay wuxuu leeyahay conclusion wax la yidhaahdo afafka qalaad lagu yidhaahdo ama af soomaaliga gebagebayo isku soo xoorin isku soo xoorintii laba saddex daqiiqa ma isiin kartaa aan ka takhallusay okay baryootanku waa fiican sooma wayaatiin laba okay waxaan rabaa marka inaan usoo noqone aan xoogaa yar gebagebeeyaan doonaya run ahaantii waa generosity waa laga baqaya marka gergadudan isagu male ta'siirka naftan bani aadamka islaamka wuxuu ku leeyahay ta'siir nafta mutma'inada ah yani iimaanka iyo ixsaanku waxay ku leeyihiin ta'siir bay ku leeyihiin saamayn bay ku leedahay gaalnimada iyo shirkiga iyo nifaaqana waxay ta'siir ku leeyihiin iyo saamayn naftaas xumaan faridda badan bal hadduu fiirso nafta xumaan faridda badan ee shaydaanku uu saaxiibka la yihun soo sheegnay waxaa saamayn fara badan ku leh iyadana ogoobo gaalnimada iyo nifaaqa iyo shirkiga ayaa ta'siir ku leh saasaadna arkaysa daa'iman inuu ku dhow yahay qofkaasi nimankaa iyaga ah naftan mu'minad lawaamadaahi waxay leedahay cawaamile iyaduna leedahay marka aan wixii u kaalmaynaya aan sheegno marka cawaamishaas naftaas marka lawaamada la yidhahdee dagaasho saaxiibkeeda waxay u baahan tahay wax la yidhaahdo in lala dagaalamo daa'iman cawaamishaas ay ku adeegata waxaa ka mid oo lagula dagaalamayo sabirka in la baro sabirka in la baro inay ilaahay ajar weydiisato ixtisaab ay la timaado yaqiinta in lagu xoojiyo tala saaradka ilaahay in la baro ee himadeeda kor in loo qaado in maanta ma la baro sabaadka iyo casmiga in la baro waxaasoo dhanay u baahan tahay waxay kaloo u baahan tahay waxa la yidhaha muxaasaba muxaasabadu marka waxay leedahay ilaa mujaahadadu waxay leedahay nir sabirka iyo maanta ma arkaysa ajar raadsiga iyo yaqiinta iyo ilaahay tala saaradka iyo maanta ma arkaysa casiimada iyo himmada iyo go-aan qaadashada iyo sugnaanta ayay leedahay niri mujaahadada wax la yidhahdo ama la dagaalanka lala dagaalamayo waxay u baahan tahay naftaas lawaamadaahi daa'iman in la xisaabiyay u baahan taha daa'iman muxaasabo joogtaa lagu haayo lala xisaabtamo waxaa ka mid ah cawaamisheedaas towbadaa ka mid ah inuu toobad keena daa'iman qofka uu yidhaha ilaah wadaan kuu soo noqday subxaanahu wa tacala xumaantaydii waxaa ka mid ah inuu shaydaanka ilaahay ka hoos galo acuudu billahi min ashaytaan rajiim inuu yidhaha waxaa ka mid ah istikfaarta ilahay dembi dhaaf inuu weydiisto rabbi ikfir lii waali waaladii allahuma akfir lii allahuma akfir lii inuu yidhaahdo allahuma innii astakfiruk inuu qofka ilaahay dembi dhaaf weydiisto daa'iman rabbi usoo noqdo subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah oo kalete u baahanta wax la yidhaahdo muraaqabada ilaalinta joogtada cawaamisha ilaalintaas ay leedahay waxaa ka mid a inuu qofkii daa'iman digtoonaado oo aanu isdhiganin hadi jeeraale waa fiicantaha inaanu isdhihin hadi jeeraale waxaa lagama maarmaana inuu ku dadaalo daa'iman oo muraaqabadaasi ammaanada inuu iska ilaaliyo diintu waa ammaano kulligeed salaaddu waa ammaano kulligeed soomku waa ammaano xajku waa ammaano sad maanta ma arkaysa xaaraan ka fogaansho kulli waxaas inuu ku dadaalo inuu la yimaado qofkaasi sidqiga inuu la yimaado dadka ammaanada uu guto hadal haddii loo dhibtay iyo xoole haddii loo dhibtay kulli diinta inuu ka soo baxo faraa'idka ilahay inuu ka soo baxo inuu runsheeg noqdo qofkaasi inuu daa- daa'iman waantoomo oo markii la waaninayo oo waanada qaato hadi jaraale inuu xushoodo qofku oo maanta ma arkaysa uu xushoodo oo noqon qof oo xushood ketiga aanu noqonin nafta mudma'inada waxay leedahay oo daa'iman ummada cawaamisheeda caqliga iyo qalbiga ayaa qabta daa'iman nafta almudma'ina cawaamisheeda waxaa ka mid ah tawxiidka ka mid ah inuu qofku tawxiidka ku dadaalo iyo ikhlaaska waxaa ka mid ah maanta ma arkaysaa inuu daa'iman uu tadabburo waxa uu samaynayo ou la yimaado fikir inuu la yimaado daacada ilaahay inuu la yimaado istiqaamada inuu la yimaado khawf iyo rajaa inuu ku hoos noolaado oo daa'iman qofka mu'minka ahi isma dhigta hadi jaraal daa'iman bayna alkhawf walro- walrajaa ayuu ku noolyahay daa'iman xaggee lagu heli doona see la yani cabdullahi ibnu cabbaas baa la yidhaha cabdullahi ibnu cumar markuu weydii weysaysto waa noo imaan doonta insha allahu tacaala ayuu wuxuu ah markuu soo maraba wuxuu dhihi jiray baa la yidhahda intuu weysaysto uu ooyi jiray baa la yidhahda markaas maxaa kugu dhaca cabdullaahi markaasuu yidhi waad caabudaysaa oo cibaadadaada way wanaagsan waan ku ognahay maxaa dhaca cabdullaahi markaasuu yidhi wareedha ha fiirinina salaa weyse wanaagayga iyo ha fiirinine yaan hor taagan ha fiiriya buu yidhi yaan hor istaagaya fiiriya yaan hor taaganahay alleh marka fiiriya taas dhinacaasa iga xanuujinaya buu yidhi waxaanoo dhan ma aqbali doonaa mise ma aqbali doona taasa iga ooyanaysa buu yidhi yani marka waxa weeyaan qofki inuu la yimaado oo arrintaasna la yimaado waxaa ka mid a marka arrintaas waa arrinta qalbiga xaggiisa ah iyo caqliga xagga jawaarixda inuu qofkaasi la yimaado cawaamisheeda salaada inuu la yimaado soomka la yimaado xajka la yimaado zakadii la yimaado tahaarada la yimaado cifada la dhowrsanaantaha la yimaado oo ee, samafalka la yimaado oo infaaqa la yimaado oo xoola bixiyo oo carabkiisa inuu ilaaliyo hadi jaraan carabka cawaamil buu leeyahay dikriga ilaahay iyo ducaaga baryootanka iyo is- isticaanada ilaahay la kaalmaysanayo yani maanta ma arkaysa iyo wacdiga iyo shukriga iyo xamdiga iyo inuu badiyo oo qofka uu dhinaca nafta xun dabcan cawaamil bay leedahay amaara bisuu waxaa ka mid ah fusuuqa ayaa ka mid a iyo cusyaanka ilaahay ay ku caasinayso yani leexashada ay la imaanayso ibtidaaca iyo shaytaaniyada iyo balaayada ay wadato kibriga cawaamishay ku dhaqantay ka mid tahay inay isweynaydo daa'iman oo is afuufto oo aan waxba iska arkinin oo wax alla wixii horteeda maraya ay u aragto tuqsi yaroo duulaya oo kaleeto jabaruudkaas iyo duqyaanka iyo qooqa iyo kibirka iyo madax adayga iyo quruurka iyo saktiga iyo carada ee maanta markaysa ay islaamka u qabaan waxaa lagu yaqaanoo kaleeto inay xayaa ay ku nool yihiin laa maarto bisuu xayaa xayawaaniya xayaa noloshooda waa nolol xayawaaniya weeyaan xoolo ah oo bahiimiya oo aan qiimo lahayn waxaa lagu yaqaan qofka oo shar naftiisu sharta badan tahay daa'ima inuu la dagaalamo qofka muminka laga rabo bukhliga haddaad aragto bakhiiltinimada iyo shuxa haddaad aragto waa nafta xun cawaamisheeday ka mid tahay bakiil qofku inuu noqdo laba qof haddaad aragto daa'ima markay israacaan qofna shaha bixinay qofna bixinaynin waa loo baqaa qofkaan shaha bixinayn iska jir daa'iman inaad shaha bixido wey maxaa yeelay naftaa waxay leedahay inay ku dhegtay rabtaa daa'iman gadaal isu dhigto ma inaad ka hormartaa fiican wakhaalif innafsa waashaytaana wacsihimaa wa inhumaa maxadaaka nusxa wattahimi buu yidhi ninka ya daa'iman khilaaf naftaada iyo waxa ay doonayso dhan daa'iman khilaaf oo oo oo balaayada ku amrayso marka haddaad aragto bakhiiltinimada iyo shuxa haddaad aragto midda kale fulaynimada xataa waa fulay xataa naftiisa qofkan eh, yani xumaanta naftu farto fulay wey inuu gaa yani maanta meelaha xunxun oo galo risqi ka raadiyo waxa u keenaysa fulinimada u keenaysa Eh, israafkiisa iyo zinada iyo maanta ma arkaysaa eh, fuxshiga iyo eh, waxyaalahaasoo idil iyo tamaca faraha badan leh iyo gardarrada iyo maanta ma arkaysa cudwaanka iyo dulmiga iyo jahliga iyo fujuurka iyo dadka muslimiinta dulmintooda qofkii waxaasoo dhan inuu ka ka joogsado ayadana taas waxay ka mid tahay cawaamisha lagu yaqaan nafta oo shiriirada lagu yaqaan marka cawaamil aad ku kala garato daa'iman oo naftaada xataa naftigeeda evaluation aad ku samayn karto evaluation yani naftaada inaad daa'iman qiyaasto aad tiraada xaggee ku suganahay yani arrimahaas iyada ula jeedaa ee wadaadada ilaahay khayraa siiyo daa'iman waa ku fogaadaa waktigan waan uga tuntaa laakiin ayaga iisha waxdee dhabarkaagu waa bannaan yahay ay yidhaahdeen saasaana keentay dhabarkaagu waa bannaan haddii mar la yidhaha bis waay ha dhabarkaagu bannaan yahay bis weey marka maantayto insha allahu tacaala wixii aan iriyo khayrana ilahay xaggiisa ka yimaadeen Ee, wixii shar ahaana shaytaan iyo naftayda iyo tasayunkeeda ayay ka yimaadeen ilaahay baan uga hoos galaya cafigeedana weydiisanaya subxaanahu wa tacaala marka maanta intaas ayaan ku gebagabaynaya wabillahi tawfiiq
jazahu allah khayran sheekhana alfaadil sheekh maxamed rashaad muxaadaradaasi qayim kale uu noo soo jeediyey Ee, mowduuca waxaan u guda geli doonaa su-aalaha oo runtii aan fara badnayn sheikhan aan ka codsanayno inuu soo koobo su-aalahaasaan horeo idinku sheegnay waxaan soo qaadanaynaa inta mawduuca ku saabsan si aan wakhtiga idinku ilaalinno su-aalaha kadibna ogeysiiso muhiimaa jiri doonaa si aan loo kala tegin iyadana inlala socdo ilaa iyo lix toddoba su-aalood ayaa waxay ku dul wareegayaan mawaadiic kala duwan oo intaba ujeeddadeeda ama hadafka ay odhanayaan ay tahay naftii ayaa waxaan kula jirnaa dagaal xun qaar waxay ka cabanayaan sigaarka oo ay ka goole- ka go'la yihiin qaar heesihii qaar xantii annagoo weliba dhibsanayna arrimaha noocaas oo kale ah marka qaabkee ugu wanaagsan oo aan kaga takhallusi karnaa arrimahaasi
baaraka allaahu fiik Eh, maamaha jirta soomaali waxay yidhahdeen waxaad barataa waa baaskaa bay yidhaahdeen waxaad barataa waa baaskaa waxyaalaha dadka marka la barayo maxaa yeele akhlaaqda qofka bani aadamka ahi waan soo gaabinayaa akhlaaqda bani aadamku waa laba nooc mid waa abiici waa nat- natural weeye qofka ilaahay baa ku abuuray midna waa midow kasbada weeye qofku oo environmental weeyaan environmental yan nature iyo nurture ayay kala yidhahdaan marka laga hadlayo qofku waxyaalahan oo waxaa dhib badan labadooda miduu bartaa dhib badan qofka sigaarka waa la baraa dadaa bara khamrigana dadaa bara zinadana dadaa bara tuuganimadana dadaa bara iskama barto qofku keligiis dadaa bara naftaa shariiradaa barta oon sheegaya amaarada suudaa barta macalimiin badan macalimad weeye wax balaayay barta dadka marka soo gaabi khulaasada marka aad rabto inaad wax wanaagsana samaydo wax xunna aad ka tagto daa'iman dadka wanaagsan meeshay joogaana la tagaahe meesha xun waa laga fogaadaa wiilaa la soo qabtay maalin maalmaha ka mida balaayo ku dhex jiri jiray saddex sano markuu ka maqnaa wixii yaa waxay soo marsiiyeen qolo socotay waddo meel balaayo marka hore mujrimkaa u mari jiray soo marsiiyeen meel ou yaqaano baarana way soo marsiiyeen soo warniyow dad meeshaan joogi jiraan soo waaniyey iyo kaajo waa galay sooma noqon bal hadda fiiri mushkiladdaas muxuu soo xasuustay waa hore waxuu ku jiro maaga bal soo feer meesha siday tahay waaba geliyeenba marka waxaa la yidhaahdaa deriskaa diintiisoo ku yaalaha yidhaahdeen yani bimacna aakhar qofkaad la derista dhaqankiisa iyuu ku yeelaa maxamed sheekh maxamed cali almaawardi wuxuu dhintay afar boqol iyo kontonkii taarikhda hijriga ah u dhintay ninkii dowla alcabaasiya u dejiyey kitaabkan axkaam sultaaniya la yidhahda ninkii alifay wey marka wuxuu leeyahay qasiide aad u cajiib leh ayuu leeyahay oo oo ruuxiya waxaa ka mid a wuxuu ku leeyahay wakhtar min alasxaabi kula murshidin إن القرين بالقرين يقتدي وصحبة الجهال داء وعمى تزيد للقلب السقي- سقيم السقم buu yidhi markaad rabto yani waxay yihaen qofkaad bixi weyda waxaa la yidhaha saaxiibka ii sheeg aan kugu sheegay waxaa tahe wakhtar min alasxaabi kula murshidin markaad saaxiib samaysanayso ruux toosan saaxiib ka dhigo maxaa yeelay ina alqariina bilqariini yaqtadi buu yidhi qofku saaxiibkiisou daa'iman ku daydaa wa suxbatu ljuhaali daa'un wa camaa buu yidhi marka dadka juhaasha aan waxba kala garanaynin saaxiibka samayshigeedu waa indhala'aan iyo cudur buu yidhi u fiirta haddaba waa indhala'aan iyo cudur qofka jaahilka ah saaxiibka dhigashadiisu waa indhala'aan iyo cudur buu yidhi qalbigii markii hore bukay yuu bukaan u kordhiyaa buu yidhi qofkaasi marka jawaabtii maxay noqota markaa ka foq qofka waxa sigaarka qofka cabaa ha u dhowaana ka teg ha la cabbi hana la fariisan waxa loo diido diinta u diiday miiska khamrada lagu cabaa inaad fariisato waxa loo diida taasaa ka mid a miiska doofaarka lagu cunaya inaadan qolada cunayda la fariisan waxa lagugu diidana taasaa ka mid a qofka oo xun oo fusqiga ku dhex jira inaadan raacin wax lagugu ogola lagugu diidayna taasaa ka mid ah inaadan raacin yani lagu yidhi ha raacin lagu leeyay waxa weeyaan marka waa inaad ka go'daa ood bedeshaa daliil kaley leedaha haddanana xadiidka waxaad wada aragteen dhammaantiin saxiix eh, kitaabkan ku yaalla eh, riyaad saalixiinka nin baa wuxuu dilay sagaashan iyo sagaal qof marka wuxuu yidhi niyow sagaal iyo sagaal qof baan dile yaa itusiye yaa ya- yaan wax weydiiya toobo maleeya mid raahib oo meel iska fadhiyo jaahilay tusiyeen jaahilka naftiisa dilay isaguna ninkii halligay wuxuu yidhi niyow sagaal iyo sagaal baan dilay wax toobaa maleeya oo oo buu yidhi madaxa gacmaha saartay sagaal iyo sagaal maa dilsa wax toobaa maleehidu yidhi adna waa kugu kamilo uu yidhi maadaama aananba lahayn adna socotay waa tego wuxuu yidhi boqol baan ka tuuree tolow toobo ma leeyahay haa ninkaa caalimkaa u tag baa layidhi wuxuu niyahu boqol baan soo dilay wax tooba ma leeyahay haa buu yidhi laakiin ma ahan halkaana uu yidhi dhulkan ka tag waa dhulaad ilaahay ugu caasiday oo fisqi iyo macaasiya ka tag buu yidhi ardadaa heblaaye la yidhaahda aad waa dhul ilaahay lagu caabudo dad saalixiinaha joogee u tag buu yidhi ayaga ilaahay kula caabudo u toobad keen ninkii waa toobuu la yimid waa go'aansaday waa baxay isagoon meeshii gaareen labadii arday dhexdoodii ayuu dhintay yaa ku dooday waa wada taqaan xadiidka waa soo martay soo maa malaa'ikatu raxma iyo malaa'ikatu alcadaab baa ku dooday annagaa xaq u leh kan oo khayr weligii ma samaynin iyo ninkan waa toobadkan annagaa xaq u leh ay ku doodeen waxaa looga dhigay nin baa basha ninaa looga dhigay xakam waa malag kale wuxuu yidhi kiisa labada ardo midku u dhowaadaa iska leh waxaa la yidhaha ilaahay dha- xabadkiisu xaggii u sikiyey dhulkii uu toobad keenay shibri buu u dhowaaday baa la yidhaahdaa dhulkii oo u socday xaggaasaa malaa'ikatu raxma kula tagtay qalbigiisii niyadiisii iyo toobadkeenkiisii iyo taahiisii oo ilaahay usoo noqday qofna ha quusanin horta hore nololka ugu horraysa ilaahay adiga qof nool dhexay ma jiriya ha quusanin taasi marka daliil cad oo saabit ah weeyaan inuu ka tago qofku ardal suuq inuu ka tago iyo dadka saaxiibada xun inuu ka foqo oo saaxiibo wanaagsan raaco oo khamrada dadka samayna uu ka tago oo saas oo kaleeto Eh, marka waxa weeyaan dadka ahlu xaqa ah ee ahlu khayrka ah raac masaajiddu waxay keenaya cibaadaday kordhinayaan salaadda cibaadaday kordhinaysa dadka waxaa xumaanta kaa reebaya sidaas oo kale waa hal majara ah, marka waa sidaa sida looga go'i karaahi ee qofka uga tegi karaa waa sidaa weeye bedel saaxiibadaada bedel qofka sidaasaan leh wabillahi towfiiq
jazahu allah khayran waqtiga oo aada noo haya waxaan kusoo khatimayaa su-aashan oo in badan soo noqnoqotay saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan ku dhex jiraa reer heesaha aada u jecel dhegaysigooda anna waxaan ahay qof cilmiga sharciga barta macaasi iyo cilmigii sharciga ahana ma wada socon karaan waana kala daalay waxaan sameeya ma aqaan meelaan uga hajira ma aqaan haddana qarka waxaan u saarnahay inaan raaco maxaa tala ah
qofkaas wuxuu iga rabaa inaan sukukul kufraan u gooyo may iga rabaa sukukul kufraanka gaalada gooy jirtay may ma goynayo شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي وكيع بن الجراح يا كاضي أرنتا شكوت إلى وكيع سوء حفظي ninaan wax baranina wuxuu yidhi waxaan u sheegtay uu yidhi fahmi xumadayda iyo waxqabad la-aantayda uu yidhi wakiici baan u sheegtay wakiic ibnu jiraaxa wey faarshadanii ilaa tarki almacaasi wuxuu igu hanuuniyo inaan macaasida ka fogo waayo diinta ilaahayaan baranaya macaasina waan wadaya ilaahay lama siri karo subxaana wa tacaala laa laa laa laa laa laa siraacuu ku jiraa qofkaasi marka shaydaan iyo ilahay baa ku dagaalamaysa markas wa akhbaranii biana alcilma nuurun wuxuuna ii sheegay uu yidhi cilmigu inuu yahay nuur wa nuuru ullaahi laa yuhdaa licaasin nuurka ilaahayna looma hibeeyo ama looma hi- loom- lama siiyo qof caasi ah marka waxaan sidaa u leeyahay waxa weeyaan imaam maalik wuxuu yidhi heesaha waxaa dhegaysta uu yidhi cindanaa alfusaaq buu yidhi fusaaq ya isaga ma dhegaysto gurigii baa khaati ka taagnahay ha gurigii ha gurigii baan khaati ka taagnahay macnaha waana iga diideen waano eeseeyala ah ka cararaa ma joogaan okay waqtigan aada buu nahaya xaqiiqatan qofkaasi waxa weeye inuu raadsado yacni waa musiiba kubra haddana waa ma ogtahay qofkii xaaladiisii lama soconno inay tahay qof xaas ahoo ninkii iyo wixii dhamma gurigii khariban yahay haddaan nira guriga ka carab dee ninkii reerkii waa kala eriyey mogta markaasina waa mushkilad kale wey gabadhaas hadday ta waxa qofka hadlaya gabar iyo hadday tahay ninba ee gurigaas haddii uu yahay qofkaasi dad ka mida labadii zawj mid ka mida qofka kale ilaahay ha ka baqo ha ka daayo dhibka carruurta ha ka daayo balaayada ee labada garab yani shaydaankaas ha ka daayo ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلع عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا قفك سبحان الله نهي هدو قف فرد يهنا هرسدو قري دد آنا فساقا هندقنين هيسان لقد دقيسانين haddii qofkaasi uu yahay qof oo ama faamily ay tahay oo xaas ay tahay ama zawjka uu yahay ama zawjadii ay tahana qofka kaleeto oo la nool oo guriga waxa ku wadaaya ha ka daayo ilaahayna ha ka baqo marka waa arrin u baahan inaan wakhti dheer siiyo runtii waayo waxay leedahay muraacaa badan oo sharciya ayay leedahay muraacaa badan oo sharciya ayay leedahay cala alaqali waxa weeyaan man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان marka qofka xaaladiisa in la ilaaliyo iyo situationku ku sugan yahay ayuu u baahan yahay marnabana ma bannaan arrinta ayada ah waayo waxay ka hortaagaysaa cilmigii sharcigaha iyo diintii iyo barashadii iyo taacaadka ilaahay yani mazaamiirta iyo beladaasi ma soconayso bilahi towfiiq nacam jazahu llah khayran sheekh maxamed rashaad muxaadaradaasi qayamka iyo su-aalihii uu noo soo jeediyey intaas ayayna ku egyihiin